waa hagaagi dhegeystayaal idaacadda star f m codto gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin subax wanaagsan alriis suban kusoo dhawaada iminkan xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoreen subax walba halkan si toosaad uga dhegeysataan wargeysada kale daily nation sidoo kale the standard halkan saaka wargeyska wuxuu qoraya qaybaha daba dhegeystayaashan la hadli doona fursadda siin doonaa si ay uga qayb qaataan xubinta saaka sida kusoo kakacin kuwa baristeen dhegeystayaal subakada ayaalaba halkan laga soo sii xubinta wargeysada andafaya dabcan iminkan holaca ayaa kacayaa dhegeystayaal ama sidoo kale waxaa dabcan tan iyo markii xilka uu ka degay ama sidoo kale xilku iska casilay george kinoti madaxii dambi baarista dalka ayaa hadda waxyaalo fara badan soo furfurmayeen ama soo baxayaan tani ayaa markaasi noqonaysa in markaasi nuurdiin xaaji dacwasoogihii waa dacwasoogaha dalka waa d p p nuurdiin xaaji ayaa hadda markaas wuxuu leeyahay dabcan xiritaanka iyo riba dabagalka iyo dhibaatada waxaa markaasi ku shaq lahaa dabagalkeeda george kinoti sidoo kale in markaasi lagula kaco in xiritaan iyo sidoo kale maxkamadaha ama loo adeegsado waxaa markaasi dabagalkeeda iyo weliba hurinteeda ku hayay ama sameynayay madaxa dambi baarista dalka d c i da george kinoti waxaa halkan arrimaha dhegeysa lasoo furfuramaya kadib markii maxkamadda ay sheegtay in kiiska rigaadayga shaawa oo madaxweynaha ku-xigeenka dalka kiiskiisa meesha laga tuuray ayaa hadda waxaa laisweydiinaya wuxuu leeyahay tani fursadan hadd iyo xaaladan wadanka markaasi ka taagan anigoo kama faa'iideysanayo anigoo ka faa'ideysanayo ama taasi aan uga aan uga faa'iideysanayn wuxuu leeyahay ciddii markaasi wajahayso dabcan sidoo kale baalmaraysa sharciyagada ama jibinaysay waa cidda markaasi hadda waa qofka markaas hadda aan sheegayno dabcan oo la jeedo george kinoti george kinoti ayaa loo haystaa dhegeystayaal in markaas uu xuduudkiisa u dhaafay loogu talagalay in dabagalkii baaritaanada keliya laakiin in markaasi halkan wargeyska saaka suu qorayay uu magacan adeegsanayay sidoo kalena mugdi gelinaya siyaasiyiinta sida halkan wargeysku qoray iyadoo loo adeegsanayo in markaasi shaksi waxaa halkan leeyahay he was a gun for hired in uhuru regime dabcan waa qori ama loo adeegsanayay amase xabad loo adeegsanayay ama kiro ahayd ayaa laleeyahay sida halkan wargeysuu qorayo markaas u adeegsanayay madaxweynihii hore dalka dabcan uhuru kenyatta halkan wargeyska wuxuu sidoo kale faahfaahin ka qoray dabcan iyadoo waxyaalo fara badan uu caraqaladeyn ku sameeyey dhanka hanaanka hanaanka dabcan waa xuriyadda shaksiga iyo weliba qofka siyaasiga iyo weliba dhanka siyaasadda ayaa markaasi si xun markaasi iminka loogu eedanaya george kinoti kadib markiisu casilay iyadoo hadda laga yaaba in markaasi maxkamada markaasi ama kaysas hore leh lagu furo george kinoti war on crime dhegeystayaal halkan waxaa leeyahay la dagaalanka dembiyada kinoti ayaa markaasi arrintan dabagelaya oo dabcan adeegsanayay ciidamada markaasi loo yaqaano s s u special service unit waa ciidamada markaas hadda uu kala diray madaxweynaha oo qayb markaasi ka ah waxda dambi baarista kuwaas oo markaasi ka amar qaadanayay sidoo kale la howlgallada kala duwan fulinayay isagoo ayaga markaasi loo marayay ama amarka keli ka soo baxayay george kinodi iyadoo markaasi ay ku qasbanayeen in howlal kala duwan ay fadaan waxaa dabcan taasi ka dambeeya dabcan dilalka markaasi qorshaysan oo markaasi kawntiyada kala duwan dalka laga fuday waa extrajudicial killing dadka markaasi lala baxayo dadka la dilayo dabcan iyadoo markaasi maxkamada lasoo marinaya iyo sidoo kale is-horstaagayaan in markaasi maxkamadaha la horgeeyo waxaa markaas horkacaya leeyahay kinoti oo arintaasi dabcan asagana dabcan dabcan asaga ayaa leeyahay ka dambeeyey howlahaasoo dhan sida hadda wargeyska saaka uu qorayo hantas bikan hanted dabcan ugaarsadihii ayaa la ugaarsanaya iyo wargeyska faahfaahin ama sidoo kale cinwaan halkan ooga dhiga the hunter has become the hunted dabcan waa ugaarsadihii ayaa hadda markaas la ugaarsanaya iyo wargeeska markaas ciwaanka ga dhigay war on corruption dagaalanka musuq maasuqa senior detective waxaa dabcan waa dadka markaas ugu weyn sidoo kalena dambi baarista ayaa markaas eedeemo kala kulmaya dhinaca kinoti iyadoo markaas iska hortirayeen ama inay horstaagaan siyaasiyiinta markaas ka tirsan u d a uu horkacayay madaxweynaha hadda xilka haya ee dabcan william samaruto politiciana ama siyaasiyiin aad u tiro badan oo markaas ka mid aha dhegeysta rigaadayga shagwa oo xitaa markaasi kiisas markaasi dusha laga saaray oo markaasi xamili karin uusan awood lahayn iyo sidoo kale in laga xayiray dabcan lacagtiisa markaas ugu jirtay akawntiyada ama bangiyada dhegeystayaal taasi keentay inuu markaasi dhaqdhaqaaqi waayo dhegeystayaal iyadoo ay jugleen iyo weliba dhibaateen ayaa hadda markaasi noqonaysaa tit for tat dabcan qaniin aan ku qaniine ayaa howsha markaasi siyaasadda ay heed dhegeystayaal xukuumaddii markaasi madaxweyne waa madaxweynihii hore dalka kenyatta saaka wargeysada halkan ayay faahfaahin kaga qorayaan iyadoo markaasi la cambaareynayo iyadoo nidaamka iminkan wargeyska dabcan faahfaahin saaka kaga qorayo wuxuu markaasi xiisada fara badan u yeelayaa nidaamka imikan dowlada dowladnimada ama dowladda markaas imikan ay ku tillaabsanayso iyadoo halkan saaka wargeysku qorayo dabcan cidda markaasi ciidamada iyo sidoo kale isku shaadhaynta ciidamada iyo weliba dabcan booliska waaxda dambi baarista dalka maxkamadaha waaxda dabagalka dhegeystaale musuq maasuqa e a c c iyo sidoo kale waaxda cashuuraha dalka k r a kuwaasoo dhammaan reform uu ka sameyn doono ama dhegeystaal dib oogis uu doonayo in mar kale uu ku sameyn dhegeystaal expert ruto dabcan dadka falanqeyaasha dadka markaas dabcan u xeldheerayaasha ah arrimaha dhanka siyaasadda waxay halkan ka hadlayaan iminkan wuxuu diiradda saaraya la dagaalanka graft war dabcan musuq maasuqa sudan wuxuu markaas doonaya isbeddel in uu ku keeno waaxda canshuuraha dalka oo markaasi dhibaato uu ku sheegay in dhaqaalaha ay dabcan ayaga hormuud ay ka yihiin in dhulka uu galo ama sidoo kale uu aada u xumaado sida halkan wargeyska saaka faahfaahin uu ku qorayo dhegeystayaal madaxweynaha ayaa hadda markaasi la sheegaya in uu doonayo bal sida markaasi looga bixi karo dhibaatadan iyo weliba qaabka nidaamka canshuuraha dib markaasi wadanka loogu soo celin karo sida markaasi horaan u hagaajiyey madaxweynihii dabcan saddexaad ee moy kibaki taasoo ka sheegay in dabagal iyo weliba iskushaanayn xoogan oo wakhtigaas uu ka shaqeey taasoo hadda doonaya markaasi madaxweynaha william samey ruto inuu ballaariyo qaabta markaasi canshuuraha loo kala qaado qaabka wadanka wax markaas uga soo galo iyadoo markaasi fursado fara badan iminkan loo siin doono shakhsiyaadka iyo weliba kambaniyada waaweyn iyo dhammaan shakhsiyaadka inay canshuurahan markaasi ay bixiyaan si ay kobaca dhaqaalaha sare uu sii koco sida wargeyska halkan bukiisa afraad uu ku qorayo madaxweynaha ayaa halkan ku nunucsanaya in dhaqaalaha keliya waxyaalaha uu ku kobco waxyaalaha ku dhaqaaqi karo ay tahay in canshuuraha dhammaan dadkay wada bixiyaan iyadoo laakiin uu sheegay isbeddel in markaas lagu sameyn doono nidaamka canshuur qaadista dalka iyo sidoo kale la dagaalanka musuq maasuq taas u sheegay in ay tahay mid markaas caqabad xoogan ay ku noqotay dalka oo ay markaas ragaadisay dhibaatana ay ku noqotay cudurka ee kansarka sida wargeyska halkan uu ku qoraya dhegeystayaal waa ilmaha dabcan waa hanaanka markaas iminkan uu u soo jeesanayo dabcan dowladnimada sida halkan wargeyska uu qorayo dabcan waxaa laleeyahay iidan dabcan iyadoo arrintan canshuuraha iyo waaxda dabagalka d c ida ama waxda mabaarista dalka iyo canshuuraha iyo weliba waxda dacwo soo ogidda d p p dabcan nuurdiin xaaji wuxuu sheegaya dabcan inuu asaga dabcan uu cadaadis xoogan xitaa qudhiisa uu la kulmayey uuna kala kulmay dhinacyada kala duwan markaasi xukuumadda xukuumadda markaasi madaxweyne isagoo markaas dabcan waraysi sheegaya in culeysada tani ay tahay in xaqiiqda dhabta uu marnaba ka leexanaynin asagoo markaasi nidaamka raadinayay sida wax dabcan dabagalka loogu sameynayo miiskana loo soo saarayo si loo ogaado dhibaataday halkay ka taagan tahay iyo sidoo kale meelaha dacwadaha markaas looga baahanyay in wax dadka loogu qabto ama looga qabto dhegeystayaal gointu jangula ayaa leeyahay hadda wargeyska sida uu qorayo dhegeystayaal iyadoo doonayo in wax badan markaas uu faahfaahin ka bixiyo nuurdiin xaaji ayaa hadda markaas fursada u sahlaysaa in wax badan uu xogta banaanka soo dhiga dhegeystayaal si waraysiga markaasi laga dheehan kara laga dareemi kara dhegeystayaal wargeyska siduu qorayo saaka wargeyska daily nation the standard wargeyska saaka halkan wuxuu qorayaa dhegeystayaal caaisha juma waa wasiirka waxay iminka leedahay shaqaalaha dhammaan waxay sare loogu qaadanaa boqolka maalmood isbeddel xoogan ay doonaysa in markaasi dhanka shaqaalaha dowladda ay ku sameyso iyadoo hanaanka dabcan loo marayo iyo weliba iskabedelka wax kaqabashada iyo sidoo kale tabashooyinka iyo culeysyada iyo weliba xafiisyada dhammaan guud ahaan waddanka inay sheegayso in shaqaalaha ay sare loogu qaadi doono howlahooda maalmaha ee boqolka maalmood sida ay ku sheegayso wargeyska bogkiisa sagaala dhegeystayaal waxaa halkan wargeyska saaka sidoo kale uu qorayaa dabcan boqol soddon iyo saddex ayaa markaasi ku dhintay buunda waa buunda oo markaasi waddanka indiya taasoo dhacday ama burburtay waxaana halkan wargeyska uu qoraya iyadoo masiibo waddankaasi ay ka taagan tahay oo lala jeedo buundadaasi la go-day dadka ayaa halkaasi ku dhammaadeen waxaana laleeyahay inaysahashay roobax halkaasi ka da-ya sida wargeyska boggiisa toddobiyo labaatanaad uu wargeyska saaka ku qorayo waa wargeyska the standard weli idaacadda saar fm codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dabcan trip dabcan kiisaska maxkamadaha ayuu markaasi sheegayaa madaxweynaha raalli ahaada waa nuurdiin xaaji oo asiga markaasi saaka wargeysada qabsaday bogaga hore saamacan aada oga hadlayo wuxuuna halkan leeyahay in kiisaska maxkamadaha dhegeystayaal in badan laga horistaagi jiray sidoo kalena waxyaalaha uu soo gudbiyo dabcan horistaag xoogan lagu sameyn jiray iyadoo uu intaas keliya doonaya in meesha uu ka ciribtiro arrimaha markaasi xaqa dadkay u leeyihiin dacwadaha kala duwan ee lasoo gudbinayo iyo waxyaalaha markaasi shaqadooda ay tahay sida wargeyska halka uu qoraya dhegeystayaal maxkamu cood dabcan waxay markaasi siisay saddex maalmood inuu dib eegasiu ku sameey lacagta waa toddoba dhibic afar bilyan craf judges oo markaasi u xukumay madaxweyne ku-weynka rigaadiga shaawa taasoo markaasi ku adkaatayba inuu soo saaray cadeemo iyadoo is-horistaag xoogan ay markaasi ka muuqatay haddana uu sheegayo in kiiska isagoo markaasi si adag oo markaasi xanaaqsan u hadlayo xaaji ayaa halka wargeyska uu qoraya waa nuurdiin xaaji lagala hadlaa dhegeystayaale sida wargeyska saaka faahfaahin uu kaga bixinayo halkan wuxuu sidoo kale kaga hadlayaa qaabka nidaamka loo jibay gurigiisa isagoo sheegay in maalmo cadaadis xoogan ay kala kulmayeen sidoo kale loo adeegsaday loo dabamaray in guriga asaga uu leeyahay xaafadda nairobi ama dabcan xaafadaha nairobi ee markaas la jebiyey bilo ka hore inta kiisaska ama doorashada markaas ay soo dhaweed taasi ma aha dabcan ima horsaagayso in howlaha an hakiyo taasi ima cabsigelinayso laakiin taasi waxay ii riixaysaa fursada aniga ma ihi qof markaasi wadanka socongalas ku ah mise qofkan soogulowti ku ah laakiin wuxuu leeyahay wadanka waa u dhashay oo wixii xaqiiqadana waan soo saarayaa oo cadeymaha ayaan soo saarayaa haddaad ifahan waa tani waxay ka turjumaysaa cadaadiska iyo handadaadka aan markaasi kala kulmayo xukuumaddii waa xukuumadda madaxweynihii xilka markaasi dabcan ka degay uhuru kenyatta dhegeystayaal sida wargeyska saaka halkan uu qorayo waa cagaajugleyn markaasi kala duwan uula kulmayey iyo sidoo kale handadaad inkastoo uu sheegay intaasi uu dhabar adeegay ilaa xukuumaddan markaas ay kasoo gashay sida wargeyska saaka halkan uu ka qorayo wargeyska dhegeystayaal waa wargeyska standard faahfaahintiisa boggiisa hore cibaankiisa macluumaadka faahfaahin ayaa saaka ka qoraysaa ayay ka qorayaan adigoo sidoo kale waad soo qabsan karta waad akhrisan karta waana ka fahmi kartaa bal sheekada saaka see u socoto iyo waxay salka ku hayso dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal eber toddoba waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaan suux wanaagsan saaxiibada qaadka teleefonada iminka fursada siinaya balsaakaas ay kusoo kaakaceen ku abristeen maqalka idaacadana qeyb ay ka taha walaal soo dhow suux wanaagsan ku salaamaya halow star f m fadlan ka qeyb qaada soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu mursal soo dhowow
haa waa dhow yahay walaalow nabadaan barinay ilaahay nabad buunu soo kiciyey dhib ma jira roob yar yarna waa noo da-ay ilaahay mid kale ha nooga soo daran leenahay markasoo nabadaan barinay adigi iyo wixii kula halmaada dhammaan waa idin salaamay iselowna nabadaa lagu bariyay wax dhibaa ma maqlin aada baa mahadsantaa shukran star f m soo dhow walal magacaaga waan ka xumahay dhegeystaha siiqatu ka baxay xigaha kale qadka telefoonkaasina subax wanaagsan asagana waan ka gudbayaa dhegeystayaasha kale star f m soo dhowo walaal subax wanaagsan
wanaagsan wacan yusufow subax wanaagsan walaale subax la mid ah maasha allah muusuma min ismaaciil waa walaal alxamdulilah wajeer ayaan kasoo hadlaya alxamdulilah walow idaacad saa kanaga maqantay maasha allah jawi waa iska degay alxamdulilah iskuullada waa loo dareeray maasha allah jawi waa jawi roobad alxamdulilah abaarta allah na dul qaado dhammaan dhegeystayaasha iyo suxufiyiinta ka howlgalista fm codka gobolka qoyi bir waxaan leeyay yusuf oo subax wanaagsan adigana yusuf oo subax wanaagsan shukran aad baad mahadsantahay saaxiib subax lamid aan leeyahay xigaha kale soo dhowo walaal magacaaga soo dhowo walaale walaal soo dhowo subax wanaagsan asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu qofkasaan ku salaam waa axmed xagareer axmed xagareere ka waran saaka walaalow alxamdulilah ilaahay baa mahadle subxaana kuwaa ugelaysan waxbarashadan waa loo deerada haye
alxamdulilah xalayna roob baan ugu dhahay hadda maaragtay me waan soo banaan baxay meel baldoosaan kor fadhiyaa
walaal aad baad mahadsantahay shukran xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
maxamed tabane gaarisa dhikabure soo dhowo maxamed
maasha allah alxamdulilah haye
waa la nimceystay roob waa la helay dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay barwaaqo iyo caafimaad adigana waan ku salaamay saaxib shukran aad baad mahadsantahay waan kaa qaaday xigaha kale soo dhow walaal magacaaga
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa ku salaam yusuf bakat oo marakhyaara joogo magaalada madhara maraqaar madheera ka waran saaka alxamdulilah si wacan oo wanaagsanaa loo wada bariistay ilaahay nabadgelyo waana siiyey jawiga aad ayuu u degan yahay roob allaana siiya cirka xoogaa saar roob allaana siiyan leenahay dhammaan dhegeystayaalka istaafan dadka ku xiran kulli waa salaamaya saacid adigana waa ku salaamaya aad baa mahadsan tahay star f m soo dhowow
asalaamu
wacalaykum calaykum waraxmatullah salaam waraxmatullahi barakaatu walaal magacaaga alxamdulilah saacido cagar dheer waa xaaleera ka waran saaka
aad baa loo badan yahay alxamdulilah waa la qaboya haye alxamdulilah roobaa ilaahayna siiye alxamdulilah aad baa mahadsan tahay walaale star f m soo dhowow Hello, assalamu alaikum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu Ay, Ahmed wala bora waa.
tawarabora ka waran
Iska fiican alxamdulillah.
haye
Aan iska labana buftaada waa noola ku baagbarisane.
aad iyo aad Roob aad noogu horna rajaynayna in laakiin muu noo dhicin.
ha insha allah aad baad mahadsan tahay star f m soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaal waa zeef joomaali madaxlidaha baadiya hadda meel ka tagaan Madax- madaxlibaha ka waran
madaxlidaha alxamdulilah nabadda laga bareego waa bariis cirkan hadda weli lama dhicin laakiin aad buu u horeeye aha
marka dad walaana fiicna cirkan ayaa ilaa idaacadda ku xiran maanta waan salaam asalaamu aad baa mahadsan calaykum waraxmatullahi wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal soo dhowo magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu cabdullaahi barmaasa garaha litoon likooni ka waran saaka cabdulaahi alxamdulilah waa la fiican yahay anaga iska wanayda insha allah alxamdulilah taala aad iyo aad haye aalada waa dhagdhag aha cabdulaahi waa mahadsan yahay xaada dhagdhag waaye xigaha kale qadka telefoonka soo dhowo walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu cabdulaahi jangame ka waran saaka aha aad baa mahadsantahay shukran star f m soo dhowo walaal magacaaga
calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatuh cabdinaasir banaaney cabdinaasir Baraan- banaani ka waran saaka banaaney alxamdulilah ilaahay baa mahad aad baan u fiicannahay aha weli waa iska abaar wax roob aan hayna mana Hay. mhm
waan iska fiicanna walaalow falle xamdu dambe camal mooge alxamdulilah aadaa loo fiican yahay aad iyo aad aad Shukran.
baan u fiicanna aad baan u fiicanna aad baa mahadsan tahay star f m soo dhowo walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatuh
waa maxalina salaan mandheera tosh ama xalimo ka waran saaka township
wallaahi maasha allah naxariista ilaahay aan qabnaa nabadaan kusoo kacnay aha
dhib ma jiro magaalada herjaba saaga u jira allahana caafiyaan leenahay roobna allahana siiye mhm dhagaystayaalka kullin waxaan boqol iyo toban iyo afartan ku salaama caafimaad allahna sii adeerkay gelayna meeshaan ka salaama asigana reebo shukran yeelo aad baa mahadsan tahay star f m soo dhowow
abubakar barqa wanaagsan soo dhowo subax wanaagsan
waxaa lamid ah saacad waa abubakar mandheera alxamdulilah jawiga aad buu u degan yahay aha
adalaynna taagno dhagdhag weeyaan ge- ganacsiga gaadiidka qolab way kala socdaan ha
marka waa ku salaamaya dhammaan dhagaystayaalkana waa salaamaya subax wanaagsan shukran subax la mid ah star f m soo dhowow waan ku salaamaya magacaaga waa tahay aan ka gudbaya star f m soo dhowo magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu cabdinaasir aaji axmed owla deegaanka soomaalida qabalaha nimcaan nimcaan ka waran saaka
alxamdulilah saaka xaalada guud oo kale waayo isa socodka gaadiidka ganacsiga dhammaan alxamdulilah allah mahad iskale waan fiicannahay boqolkiiba boqol wallaahi alxamdulilah ilahay baa mahad iskale intaan ka warqabna etoobiya xaaladeeda oo kale waayo ha kulaylo jiro ilaahay askeen mooyaane wax kaloo jiro malaha alxamdulilah kaadna allah bixin kare ilaahay ha bixin baan leenahay dhammaan star f m waa niin salaam wariyaalkeeda qaarka waa tahay aad baa mahadsantaha walaale star f m soo dhowow
halo walaal magacaaga
siin fallii xayr jirin ee jare ka waran saaka
alxamdulilah rabbi alcaalamiin soobna wuu noo dhacay aha meelaha qaarkood waa laga cabay aha
aadaa loo fiican yahay cababariga jawigeena wuu noo degan yahay aha alxamdulilah rabbi alcaalamiin abu waan ku salaan shukran saaxib aad baa mahadsan tahay star f m soo dhowow hallo star f m
maasha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu abow alxamdulilah waa macallimow xagar dheeraan kaa soobicaha ayaa magarati haye macalimo waa xagryare ka waran saaka ilaah baad le abow awaar saaka waa inaga baxday magarati aha col iyo cudurna ilaahay ha naga qaado magarati haye muslimiinta ilaahay heshiisa allah ka dhigo abow magarati aamiin intii xunba xijaama mastuuran waalidiinteenna allah cafiyo intii dhimata allah u naxariiso intii noolna allah noo kaalmeeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhow magacaaga
salaam wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa mahadoojo mandera mahadi mandheera ka waran saaka
saaka alxamdulilah maashallah haye
jawiga dhagdhag waaye aha
gawaari si fiican u kala socdaan aha waxbarasho si fiican baa lagu aaday aha
jawigana habbi waaye habbi Ah, aad ba umahadsanta walaala shukran Dhamma- star f m soo dhow magacaaga
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
idaacadda waa meel laga soo galaa umaleyba hereeroodiisema meesha xirtan yihi waxaan ku yidhi mm
waad cali suuga niyow niyow doctor cabdisalaan ilaahay ou boogdhayo ma garat
Doct- haye ilaahay subxaanahu watacaala hou boogdhayo dhibaatadii soo gaartay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu maaragtay faraj qayr qaba u furo aha saaxiibkay buu ahay ninkaasu aad iyo aad ilaa yaraantiisii nimaan isnaqiin u ahay beledka nairobi Hmm.
oo walaalkeeya ilaahay ou boogdhayo waxaana u sheegayaa soomaalidu Hmm.
turki walaalna maahan dad fiicanna maaha
maxaa la jeedaa dad diinta ku wanaagsan maan xaggeeda markii li afkoodana ma naqaan soomaalidu dad fududaanaa kulligii turki turki turki turki ay dhaheen hal mar intayna la aaday hogaas calisow Eh, waxa dhacayaan ka hadlayna ay soo koobee dee tan waa eh, sooxob wa- waa suwaabariisanayna ma aha meelo kale aan see galno
maya waxa dhacay wey ilaahay u boogdaya ninkaas waa waa la socoteen baraha bulshada intii la socotay ilaahay u boogdaya walaalkay aad ba umahadsan tahay shukran adaa aad ba umahadsan tahay star f m soo dhowow hallo star f m waa tahay tafsiirka waa la habeenaya dabcan tafsiirka inkastoo u socdo waxaan u maleynayaa inaad meelaha naga dhegeysanaysaan ee cilad ka jirto sida shalay lii sheegay xegaha qaxootiga waan ku maqlaya soo dhow calaykum salaam
fiican alxamdulilah waxaan joogaa welmarida xasan sheekh cabdiwallah welmararka waransaaka alxamdulilah waa lagu fiicanya barwaaqii bas bas roob nagu noo Aha.
dhacay qaa laga joogaa alxamdulilah waa isku fiicano dhammaan idinkii waa beris meesha joogtaan waa idin salaamaya aad ba mahadsan tahay walaala star f m soo dhowow waan ku salaamaya magacaaga abbaan awda soo dhowow aan fiicanaya alxamdulilah shukran aha haye yaa may ka maqan tahay aa tahay qadkaa ka go-ay aabbaha nabadda waan ka xumahay walaal soo dhowow waan ku- waan kaa qaad magacaaga مريم اللي يحلو جوسيلي alxamdulilah ka waran libaax lowsaaka
الحمد لله ولا في عين في الليرة aha
وكاوان في عين a
مريم قوي في مدكرين لو سمعين لا يساعة لو يسري aad waa mahadsan tahay star f m soo dhowow magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu Ma- ka waran mawlid meeshaad ku sugan tahay
alxamdulilahi rabi alcaalamiin waa iska fiican walaa walaad baan ku barnaa a
waana la qabooba alxamdulilahi waana dhimana roob weli si fiican maan helin haa
waa iska fiican ilaahay baan mahadla nabadgelyo barwaaqaan ku barna aad baan u fiican cirkana saag aad buu u horey nabad baan ku barna waa fiican aha
waase waa ku salaamahay yusufa gadow aad waa mahadsan tahay saaxiib star f m soo dhow walaal magaca okay mandheera ka waran saaka aad iyo aad haye aad waa tahay walaal aad baa umahadsan tahay soo dhow walaal magacaaga
asalaamu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaala waxay jimaalyaha jooga soo qaatay lamarkan maarata laba eber ka bilaabanaya iyo xirnan kari waaye haye
duumarkaa deliveryka walaala waa delivery halkan keli baa ii fiican tan kale tan kale keli waaye diyaar haye Eh, star f m soo dhowo magacaaga salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
aa waa fiican walaal alxamdulilah ka waran eh, deegaanka saaka ku sugan tahay
waxaan joogaa meel yahaa barquuqa barquuqa ka waran
maruwa la yahaa joogaa haye
caamusha xasan baa la yidhaha wallahi saaka waa hadalhaanta roob baa laleen aha
ilaahay unaad sukansan raacay alxamdulilah aad iyo aad
aad baa loo socay شكرا عبد الله وسنتاي اهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari dhageysanaysaan saaxiibayaal dhammaantiin subax wanaagsan kuna soo dhowaada barnaamijka hogaanka oo iminka si toos aynu ugu bilaabanaya dhegeysanaa barnaamijka gargaarka biniaadamada qaxootiyada waxaana maanta sidii wadajir ah inagu daadihin doonaa dhegeystayaal ilaa waa muscab ismaaciil iyo sidoo kale yuusuf bakad waad ku maasantii mar walba sidaa u xulataan dhegeystayaal haddaad ku sugantahay dhanka mandera sagaashan toddoba dhibic shan haddaad su- sidoo kale ku sugan tahay isiola madoogaasha balambala iyo meru waxaad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal hal eber laba dhibic saddex dhegeystayaal haddii aad ku sugan tahay dhankaasi mombasa hal eber saddex dhibic shan gaaliso dhadhaab masalaani iyo tanariva iyo xerooyinka qaxootiyada dhadhaab iyo agagaarkeeda waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic hal nairobi hal eber shan dhibic sagaal mombaaso waan sheegnay dhegeystayaal habosweyne iyo sidoo kale wajeerna waxaa naga dhegeysanaysaan sagaashan toddoba dhibic saddex live stream ka dhegeysta idaacadda iyo sidoo kale qeybta aaladaha ee idaacadaha qaybta markaas u kulmaysa dhegeystayaal hawada nagala socon karaysaan dhegeystayaal star f m oo keliyaad qoraysa muqdisho sagaashan toddoba dhibic eber Ee, dhegeystayaal saaka arrimo fara badan ayaan eegi doonaa iyadoo markaasaan eegi doona hay-adaha kala duwan sida hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-adda cunnada adduunka w f b hay-adda sidoo kale caafimaadka w h o hay-adda beeraha ee faw iyo hay-adda caruurta unisef dhegeystayaal hay-adaha dhammaan maxalliga sida norwegian dhegeystayaal iyo danish warbixinada markaasi kala duwan ay soo dhigaan ayaa halkaasi eegi doonaa kadibna dhegeystayaashaan u jilcin doonaa kuwa markaasi daneeya arrimaha gargaarka biniaadamnimada ee qaxootiyada dhegeystayaal dunida soomaaliya kenya etoobiya dhegeystayaal ayaan was- wada eegi doonaa intuu barnaamijka wadda ku jira dhegeystayaal waxaana saaxiibada eh, daa- inii daadihin doonaan yuusuf bakad iyo muscab ismaaciil bal intaan faahfaahida dhegeystayaal ama qa- qadaba- oo ah qodobada markaasaan sii gudaglan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta dhegeystayaal airtel airtel hadda waxay ku keentay adeega xawliga dheer ee foji airtel haatan waxay sii xoojinaysa adeegyada foji aad ka helayso ismaamullada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaas iminka kusinaa dhegeysta adeegan waa mid fudud oo si wanaagsan qof waliba u isticmaali karo dhegeyste dhegeysta adeegan airtel ma la socota in airtel uu yahay mid aad awoodi karto oo aad ka helayso faa'iidooyin fara badan ku bir maantaba adigoo ka faa'iidaysan kara ama qaraaci kara xidig saddex saddex afar afar gees ama star three three four hash hadaad muuqaal ka daawanayso qaybta youtube-ka maaha kaama go-ayo sidoo kale kuma dhibayo kaama is istaagayo ilaa markaas waa lagaa sha- waa dabcan waa lagaa shaafiyo waana laga xaqibtiray waxaana kaa xaqibtirtay shirkadda isgaarsiinta airtel dhegeystayaal dhegeysta maanta ku bir qadka telefoonka cabsiriga ah oo wanaagsan waana adigoo ka faa'iidaysan karo kanana jahan qaadi karo dunida waana shirkadda isgaarsiinta airtel soo soo qabsan ku leenahay lafta airtel foji adigoo qaraacayo mise ka faa'iidaysanaya xidig saddex saddex afar afar gees waxaaba intaasi kusii dheer dhegeysa inaad intaad markaasi aad isticmaalayso waxaa ka- adeegyo fara badan ay shirkadda kuugu talagashay sida airtel money oo aad si bilaash lacag aad ugu diri karto waxaa sidoo kale aad u diri kartaa shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta marka wax iibsanayso waxaad ku diri kartaa adeegyad wanaagsan sida simkaarka airtel shirkadaha dunidaba sidoo kale aad ku adeegan karta dukaamada subermarkeedyada yuruba daawooyinka dhegeysta isbitaalada waaweyn internetka telefoji wuxuu kaa caawinaya inaad ka daawato xero fara badan sida inaad ka barato xirfadooyin aad markaas in badan aad ku taami jirtay raadin jirtay halkaad u mari lahayd laakiin hadda waad haysaay oo wax badan way kaa qabtirtay shirkadda dhegeystayaal ee ku leedahay fursadan ha iska beeldaraynin sidoo kale caruurta iskuullada markay dugsida furan yihiin mise xiran yihiin way kaga faa'iidaysan karaan muraaja- ka muraajaceysan karaan casharada layliga iskuullada looga soo dhiibo madaariista dugsiyada dhegeyse warma si wanaagsan qofka uga faa'iidaysan kara adeega foji waa marka uu qofka leeyahay telefoon casri ah maanta soo iibsa telefoonka smartphone oo helqadka wanaagsan ee teel dhegeyste maxaa sugi iminka tillaabsa dunidan way tillaabsatay adigu kelin baa harda u malaynaya haddaba fursadan keli waxaa dhaha saaxiibada looga doonaya inay ka faa'iidaystaan oo la jahan qaadaan si markaasi waxyaalaha dunida dhacayo waxyaalaha markaasi qofka uu nafsadiisa ku horumari kara dhegeystayaal imaanta uu haysto una kala jahan ama uu la jahan qaadi kara dhegeystayaal dunidan maanta maxaa sugaysaa dhanka facebooka instagramka telegramka youtube-ka waxaasoo dhan ee markaasi ka faa'iidaysan kartaa kalena jahan qaadi kartaa wax badan in badan aad taamaysa laga yaaba inaad ka dabcan aad heli lahayd ayaa hadda gurigaada loogugu keenay waana qadka xawaarihiiska aad u sarreeya ee airtel four g waa hagaagi dhegeystayaal bal iminkan faahfaahinada iyo weliba arrimaha gargaarka iyo biniaadanimada ayaan si toosa iminkan uga deganaynaa dhegeystayaal iyadoo markaas aan eegi doono qodobada ee ugu muhiimsan bal iminkan muscab ayaan siinayaa dhegeystayaal kadibna waan isku soo laabanaynaa waa tahay yuusuf aad buu mahadsan yahay dhammaantiin dhegeystayaal subax wanaagsan mar kale ayaan idin leenahay dabcan barnaamijkeena hogaanka ee arrimaha gargaarka qaxootiga iyo bani aadanimada dabcan barnaamij aad iyo aad markaasi aanu ugu falanqeyno xaaladaha halista ah ee ka jira dalkani kenya dalka soomaaliya etoobiya qeybo ka mid iyo si guud gobolka geeska afrika iyo caalamkaba ayaanu aalaba ku eegnaa halkan waxyaabaha ugu badan ee miiska inoo saaran maalmahan aan mar walba ku eegeynana waxa uu ahaa arrimaha abaaraha waxaanu ogsoonahay in ay markaasi jiraan abaaro aad iyo aad u daran laakiinse sidoo kalena waxaa jira qeybo ka mid ah gobolka waqooyi bari oo sidoo kale roob markaasi ka da-ay sida wararku ay sheegayaan qeybo ka mid ah ismaamulka gaarisa ayaa sidoo kale la sheegay in shalay uu roob ka da-ay qeybo ka mid a wajeer sidoo kale iyaduna waa la soo sheegay laakiinse weli haddana waxaa halkaasi ka jirta abaarta aadka u daran oo iyadu markaasi aan ogsoonahay xitaa khubaradu waxay leeyihiin marka roobka uu da-o in laga soo kabsado abaartii dhacday ayaa markaasi weli wakhti qaadanaysa maadaama xitaa xoole aysan jirin oo imikaba xoolihii badi ay dhammaadeen cooskaasi xitaa dabcan iyo weliba soo bixitaankiisa iyo wakhtiga xoolaha intaay kasoo noolaanayaan inta ay qaadanayaan ayaa muddo noqonaysa si la mid ah waxaanu arkaynay waa warbixino kala duwan oo la soo saaray kuwaas oo muujinaya cadadka amaba xadiga abaarta dalka ka jirta ay dhan tahay tusaale dabcan waxaa leeyahay hadda neefkii xoolaha ahaa waxaan tusaale kugu soo qaadanayaa neefka lo-da waxaa hadda lagu gadayaa shan boqol meeshii labaatan kun labaatan iyo shan kun iyo waxyaaba lamida lagu gadi jiray hadda midka ugu fiican oo yacni maanta leeyahayba waa qaali oo lacag badan ayaa lagu iibinayaa wuxuu noqonayaa shan boqol oo shilinka dalkan ah ayaa lagu iibinayaa dabcan iska dhaaf neefka ariga waxaa leeyahay ilaa boqol shilin laba boqol waan arkaynay warbixino lasoo saaray meelo ka mid a dalkani kenya waxaa tusaale ahayd ismaamulka kajaado iyo turkana gobolka waqooyi beri si la mid a iyadana waa ay la qabtaa oo weliba waxay ka mid tahay meelaha markaasi abaarta ugu badan ay ka jirto hadda waxaan ogsoonnahay ilaa iyo waxay dhaafeen hadda afar iyo labaatan ismaamul ismaamulada markaasi abaaruhu ay ka jiraan waa si kale markii loo dhigo kala bar dalkani kenya abaar ayaa ka jirta ama ismaamuladaba haddana gobolka waqooyi beri waxaan ogsoonnahay markii ay timaado baaxadda ama dhulka inuu aada u weyn yahay ama waxaa loo yaqaano markaasi square kilomitega sidoo kale ismaamuladaasi gaarisa isiolo kajado kitui mandera marsabit laikipia samburu tanariva turkana wajeer waa meelaha markaasi waxaa loo yaqaana alaming ay qeyb ka tahay amaba alaming stageka loo yaqaano hadda ay ku jiraan yacni hadda waxaa leeyahay xaalkoodu ma sahlana maalinkii shalay ahayd madaxweyne ku-xigeenka dalka regadi gashagwa oo isagu hadlayey waxa uu la kulmay waa hay-adaha kala duwan sidoo kalena oo halkaasi uu ka codsanayey lacag gaaraysa ilaa laba bilyan oo shilinka dalka waxaana uu leeyahay xaaladdu halis ay aad u tahay si deg degaana loogu baahan yahay labadaasi bilyan oo shilin waxaana wax loogu qaban doonaa ilaa dad gaaraya afar milyan saddex boqol iyo konton kun oo qof oo iyagu ku nool meelaha amaba gobolada ay abaaruhu saameeyeen weliba dadka sida aadka markaasi xaaladooda u sii liidato oo loo yaqaano dadka u baahan humanitarian assistance waxaa loo yaqaano yacni gargaar bani aadnimo ay dadkaasi u baahan yihiin sidoo kalena waxaa iyaduna la leeyahay si kale markaan eegno ilaa caruur gaaraysa sagaal boqol afartan iyo laba kun oo markaasi caruur oo kiisas loo yaqaano nafaqa darada ama malnutrition waxaa loo yaqaano ayaa lasoo tabinayaa waxaana laga soo tabinayaa ilaa labaatan ama dhowrkaasi labaatan ismaamul ee aanu soo sheegnay oo xaaladoodu markaasi abaartu ay aadka u saamaysay ayaa laga soo tabinaya waa adi si kale markaan u dhignaba hal milyan oo caruur ah ayay gaarayaan tirada ayaa nafaqadara haysa maadaama ay haysanin waxay cunaan maadaama ay haysanin sidoo kale biyo iyo waxyaaba lamida xitaa isbitaaladii ay dhibaato ay tahay waxaa sidoo kale leeyahay caruurtaasi dabcan waxay u dhexeeyaan lix bilood ilaa konton iyo sagaal bilood sidoo kale ilaa iyo boqol soddon iyo afar kun oo markaasi hooyooyina ama ha ahaadaan kuwa naas kanuujinaya ama ha ahaadaan kuwa markaas si uur leh ayaa iyaguna waxaa haysta nafaqadara ayaa leeyahay ee ismaamuladaasi ee aanu ka hadlayno haddii iminka aad haddii iminka dhegaysta lagaaga sheekayn jiray dal kale oo maalin walba halkaana ka sheegi jirnay intaasoo kun intaasoo boqoloo kun oo caruur ah ayaa nafaqadara haysa intaasoo hooyooyin oo uur leh ama naaskunuujinaya ayaa nafaqadara haysa haddaa maqli jirtay hadda adiga ayaa lu dul taagan yahay dabcan gobolada hadda aanu ka hadlayno gobolka waqooyi beri ama ismaamulada halkaasi ka tirsanaya qayb ka ah waa ilaa ay ku dhowaadka halka milyan ee caruurta ee nafaqadarada haysa ku dhowaadka boqol iyo kontonka kun ee hooyooyinkaasi naaska nuujinaya amaba iyagu uur kale ee aanu ka hadlayno maanta ee nafaqadaradu hayso sidoo kale waqooyi beri iyo ismaamulada halkaasi ka jira qayb ayay ka yihiin waana hadda waxyaabaha markaasi walaaca muujinaya dabcan yuusufo waxaa arkaynay xaaladaha tusaale ismaamulka turkana waxaa arkaysaa halkaasi waxaa leeyahay qoysaska qaar cunno iyo waxaasi mar hore isdaayeen yacni cunto inay helaan ama beriis ama digir ama galey iyo waxyaaba la mid ah ama soorti waxaas niyadooda ay ka bixiyeen waxaa keliya hadda ay ka fakarayaan waxaa leeyahay sida ay ku helaayeen miraha miro ay guranayaan leeyahay yuusufo mirahaasi ayaa dabka la saarayaa biyo ayaa dabka la saaraya miraha iyo dabka markaasi lagu ridaa biyihii muddo sideed saacadood ah ayaana la sugayaa sideeddaas saacadood kadib mirahaasi waxaa ka baxaya ayaa leeyahay sun ku jirtay waa fahmaysaa umaleya suntaasi markay ka baxda kadib ayaa haddana dabka lagu celinayaa markaas ayay jilcaysaa oo la cuni karaa waa xaaladaha ka jira dalkani kenya qaarkood ismaamulka ama gobolada waqooyi bari waxaa macquulaba ismaamulada halkaasi ka jira in meelaha qaar ay ka roon yihiin oo xaaladahaasi ay gaarin laakiin abaartu ay ka jirto waad fahmi kartaa biyo la-aanta jirta iyo weliba cunto la-aanta jirta sababtu maxay tahay inta badan dadka halkaasi ku nool waa dad xoolo dhaqate ay ahaayeen dad markaasi waxay ahaayeen dad iyagu xoolo ku tirsan xoolihiina way dhammaadeen yuusuf dabcan waa aragtay dhegeystayaasha qaar markayna soo wacaan ee gobolka waqooyi bari inay ka sheekeynayaan xaaladda halkaasi ka jirta waad fahmi kartaa waxaana leeyahay hadda haddii hadda roobka uu di'in oo xilli roobaadkan la sugayo haddii fail waxa loo yaqaano uu noqdo ama heerkii laga sugayo uu noqon waayo xaaladda halkan hadda maantaanu ka hadlayno ma sii taagnaanayso oo ay ka sii daraysaa haddana waanu soo nahay marar badan waa la qayliyey qayladhaan waa la sameeyey hay-ado kala duwan waa loo qayliyey dowladdii waa loo qayliyey laakiin hadda dowladda qudheedu iyagu hay-adaha kusii qaylinaya yuusufow shalay madaxweyne ku-xigeenka waa arkayse yacni hadda taas waxay muujinaysaa in dowladda naftigeeda ay arrintaasi ay xitaa iyada sii rabtaba mucaawino iyo weliba waxyaaba la mid ah oo dadka ay gaarsiiso haddana waxyaabaha kale ee laga hadlayo ama qaybta ka ayaa waxuu yahay yuusuf dadku waxay leeyihiin cuntadiina la soo gaarsiiyey wax nagu filan maaha marka lagu leeyahay musaacada ama mucaawinaad ama waxyaaba la mid ah ayaa halkaasi hay-ada gaarsiiyeen taasi micneheedu ma ahan dadkaasi inay helaan wax hal bil ay isticmaalaan ama ay ku moodayaan dadka ugu badan ayaa hal usbuuc waxa ay markaasi cuni lahaayeen ayaa la siinayaa hal usbuuc marka lagu leeyahay dadka waa fahmi kartaa waa dad wixii iska yareysanaya xitaa wixii hal mar la karin lahaa a laga yaaba in laba mar ay karsanayaan iyo waxyaaba la mid a marka dadka iyaguna waxay ka cabanayaan waxaa la soo gaarsiinaya nogma filna ay leeyihiin weli wax intaasi kasii badan ayaan u baahannahay waxaan u baahannahay raashin intaasi kasii dheer sidoo kale yuusuf waxaan arkaynay warbixinada qaar ee markaanu eegno ama aad fiirsatid ama aad akhrisatid xitaa waxaa arkaysaa garjin bay dhahaan waqooyi bari biyaha ama garjinkii biyaha ahaa twenty litarska ama markaasi labaatan labaatanlaha ay dhahaan boqol shilin ayaa hadda lagu iibinayaa ama boqol shilin ayaa ku gadanaysaa sababtu maxay tahay sababta loogu iibinayo yuusuf waxay tahay dadka biyahaas keenaya boodhabooda ama mootada ay oo kale ayaa keenaya sidoo kale baasha tugtugta loo yaqaano ee la saaro garjinkii waxaasi ayaa qayb ka ah iyaguna waxay leeyihiin shidaal ayaanu isticmaalna anaga maadaama meel dheer aan biyaha ka soo qaadayno waa in shidaalkeena aan jaaj garaynaa oo ay noo soo laabataa faa'iidadeenna aan dul saarnaa marka hore konton ayaa la sheegayay laakiin hadda boqol shilin ay haddana konton kale ayaa lagu sii daray dabcan hadda waa fahmi kartaa halkii liiter qoyska halkii liiter maahan labaatan laha ama halkii garjankaha qoyska hal saac xitaa ma isticmaalayo waa fahmi kartaa laba qof oo shubteen oo ku qoweysteen keliya yuusuf waaba dhammaadaba live about xitaa in wax lagu karsado live about in dhar lagu dhaqo taas waxay ku tusaysaa xaaladda markaasi halkaas ka jirta ee halista ah dabcan waana inta badan barnaamijka arrimahaasi aanu ku falanqeyn doonaa dhegeystayaal haddii aanu eegno sidoo kale warbixinada kala duwan ee ay soo saarayaan hay-adda n d m a oo iyadu markaasi arrimaha abaaraha ku shaqa leh waxa ay leedahay xaaladaha halkaasi waa ay kasii darayaan ama alam stage ayay joogaan sidoo kale waxaa la leeyahay dadkii xoolaha lahaa xoolahoodi iyagu inta badan waa ay ka dhammaadeen sidoo kale warbixinta halkaasi waxaa iga muuqdaa oo ay leedahay sidoo kalena dadkii iyagu markaasi loo yaqaano dadka beeraleyda ah inta badan waxaa leeyahay beerahoodii waa ay ka halaabeen ama beerahoodii waa ay ka qalleen oo sidoo kale waxay u laayihiin waxa loo yaqaano waxaa loo yaqaano dabcan waxyaabihii markaasi halkaas ay ku fali lahaayeen ama biyihii iyo weliba nafaqadii waxyaaba la midka bacriminta yuusuf waxaad arkaysay arrintan waxay sababtay xitaa isku dhac waad fahmi kartaa isku dhac ay sababtay ismaamulada qaar oo wadaaga xadka tusaale ismaamulka tanariva iyo ismaamulka garisa iyo ismaamulka kitui oo iyaguna xad wadaaga halkaasi waad arkaysay dad badan oo xoolo dhaqataa in ay iyagu halkaasi ay sheegayeen qowmiyadaha dega kitui inay sheegeen in dad halkaasi ka soo hajiray tanariva iyo ismaamulka garisa xitaa adigu qoy iska dheh xoolahoodii ay beertooda daaqayaan waxayna leeyihiin markaan la hadalna dadkii waxay way noo hanjabayaan oo xitaa inay markaasi dhaawacna gaarsiiyaan ama jirjir noo geystaan ayaa sababi karta taas waxay sababtay in siyaasiyiintii ka soo jeeday ukambani iyo weliba kitui ay iyagana hadlaan oo ay dhahaan arrintaasi waxaan ogolaanayna maaha yacni dhibaatada ay hadda abaartu ay sababtay iyo halka ay wax marayaan ay qayb ka tahay dabcan keliya maahan isyolo iyo gaarisa sidoo kale qayb ay ka tahay meelaha isku dhaco xadka ama dadka markaasi iskohorimaadka uu ka dhacayo meelo badan oo gobolka rift valley ee dalkani kenya ka tirsan iyadana qeyb ayay ka tahay oo isku dhacaasi waxyaabahaasi dhan waxaa sababay ayaa waxau noqonayaa dhibaatadaasi abaarta meelihii koobnaa ee hadda ku soo haray daaqsinta oo dadka iyagu xoolo dhaqatadaha ay ola soo cararayna waad fahmi kartaa dhibaatooyin waxyaaba lamid ah halkaasi ka jira oo dadku iyaguna qaarkood aysan ogoleen in lala wadaago daaqsintii iyo weliba biyihii waxyaabihii la midka ahaa in la wadaaga aysan ogoleen iyaga oo ku andacoonaya in beerahoodii waxyaabahaasi iyaguna laga hadlaynayo ama xoolaha halkaasi iska gelayaan sidoo kale waxaan arkaynay xitaa dhaawacyo loo geystay xoola waxyaaba lamid ah arrimahaasi oo dhan dabcan oo ay sababtay ama sabab u ahaa abaartan daran ee ka jirta qeybo ka mid a dalkani kenya si gaara gobolka waqooyi beriyaduna waxay ka mid tahay meelaha markaasi ay xaaladahoodu aadka iyo aadka ay u liitaan oo iyaduna hay-adda n d m a iyadu arrimaha abaaraha markaasi ka hadasha ay qeyb ka tahay tusaalehaan kugu soo qaadanay hadda xoolihii in beec markaasi aan xitaa shaar shaarkaada ama fanaanadaada aad ku iibinaynin lacag ka hoose ayaa lagu iibinayaa hadda ama tusaale si kalkan kugu soo dhigo lacag adiga aad ku qadeyn karto ama inta aad ku qadeynaysa ayaa maanta neefkii lagu iibinaya dabcan marka horene lacagta neefka lagu iibinaya toban maalmood ayaad ku qadeyn lahayd kuna quraacan lahayd kuna casheen lahayd dabcan ay ku haan lahayd waad arkaysa hadda farqiga u dhexeynaya dabcan waa xaalad halkaasi ka jirta gobolka iyo weliba guud ahaan dalkani kenya waxaanu eegi doonaa dhankaasi iyo soomaaliya dhegeystayaal iyo weliba gobolka geeska africa markaan isku soo noqonno warkii aad maqli doontaan daqiiqadaha soo socda iyo dhankaasi iyo yuusuf
yaake dhegeystayaal mustaxab ismaaciil aad buu mahadsan yahay falanqeyntaasi ee ku saabsan arrimaha abaaraha gobolka waqooyi bari iyo sidoo kale xaaladda waddankaas ee heerka ay maraysa imikan dhegeystayaal aan ku soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal eyatel hadda waxay ku keentay adeega xawliga dheer ee fooji eyatel hadda waxay sii xoojinaysaa adeegyada fooji o aad ka helaysa ismaamalada kala duwan ee dalka adeega fooji wuxuu ku siinayaa dhegeysta adeegan waa mid fudud oo si wanaagsan qof waliba u isticmaali karo dhegeysta ma la socota in ayatel uu yahay mid aad awoodi karto oo si wanaagsan aad uga faa'iideysan karto maanta baa ku bir adigoo qaraaca xidig saddex saddex afar afar gees star tree tree four hasha daqraanaysaa waana shirkadda isgaarsiinta ee telegisel haddaad muuqaal ka daawanayso qaybta youtube-ka maaha mid markaasi kaa go-ayo mise kaa istaagayo haddaad in badan markaasi ku dhib qabtay oo dhibaato ay culaysta markaasi aad dareemi jirtay dhanka shirkadda isgaarsiinta iminkan waa laga qabtay baahidaasi oo dhegeysa waa meeshaada dabcan iminkan si wacan adaa u isticmaali kartaa shirkadda isgaarsiinta ee tel dhegeysa maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee tiltiglaanta kugu dhaweey ee telsoona qabso lafta ee telefoji waxaaba intaasi kuusii dheerragaysa inaad markaasi aad ka faa'iideysan karto xeeraha adeegyada kala duwan shirkadda ay ku keentay sida ee telmani oo si bilaasha lacagaad ugu diri karto meel weliba waxaana sidoo kale aad u diri kartaa shirkadaha kala duwan isgaarsiinta iyadoo dhibaatay kugu qaadanayn culeysay kugu qaadan islamarkii qofka uu helaya lacagta marka waa iibsanaysa waxaad ku bixin kartaa kaarkaaga adigoo adeegsanaya shirkadda isgaarkiinka waa sim kaarkaaga ee etel adigoo ka faa'iideysan karo dhegeystayaal maanta fursad ayaa haysataa oo la jahanqaad dunidan casriyooday adigoo ka faa'iideysanaya shirkadda isgaarsiinta ee xabaaraheeda aada ku dheer ee foji internetka ee tel foji wuxuu kaa caawinayaa inaad gaawato waxyaab inaad ka daawato waxyaalo fara badan qaybta youtube-ka instagram-ka telegramka facebooka dhegeysa whatsappka waxyaalo fara badan in badan kaa maqnaa oo hadda aad heshay dabcan mar kale fartay maqanini doontid intaad ayaa tel haysato fartaada dabcan dhaawac ma gaarsiin doontin ee kuleeyaha adeer maanta ka faa'iideysa shirkadda isgaarsiinta oo ka faa'iideysaan ku leeyahay star tree four four hash dhegeysan bakoorma si wanaagsan aad uga faa'iideysanaysa adeegan foji oo markaad leedahay telefoonka casriga maanta soo iibsa telefoonka smartphone hel qadka wanaagsan ee teel dhegeysa waxaan ku leeyahay mar kale qaraac xidig saddex saddex afar afar gees star tree tree four hash aad qaraacaysaa kadibna halkaasaa kala jaanqadaysaa dhegeystayaal oo cid ku qaban karaysa ma lahan ilaa qof waliba mar hadduu haysto wuxuu doonayay in badan ku taamee raadinaya yaa qaban karaa arkaysa in lakala mashquulayo waana shirkadda etel foji dhegeystayaal waxaa dabcan arrimaha gargaarka biniadamnimada saaka barnaamijka ku eegeyna bal intaanan soo gudagelin aan soo qabto mid kamid adega qaybta barnaamijka ka ah dhegeysanona shirkadda isgaarsiinta airtel raalli ahaada waa shirkadda isgaarsiinta safaricom haddaba dabcan shirkadda safaricom waxay mar weliba macaamiisheed u haysaa adeegyo wanaagsan ay ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan ama u siinayaan inay soo iibsan karaan telefoonka casriga ee foji aad ku iibsan karta labaatan shilin safaricom waxay hadda doonaysaa in macaamiisheeda ka faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashada wax la midka waxaad dhegeysaad iibsan kartaa telefoon cusub new new raybro waxaadna ku iibsan kartaa labaatan shin maalin waliba fursadan ayaa keli waxaa ka faa'iideysan kara dhammaan macaamiisha isticmaala mudika muisi telefoonka kenyanka iyo qaranka bambe towsharaha soomaalida dhahdoona macaamiisha u yahay two g three g four g adeegan waxaa shirkadda safaricom kuleeda iminka ka faaideyso adigoo dabcan waxaa ka faaideysanaya oo bixinaya lacagtaada inyar inyar ama inta inyar inyar iskaga bixinaya lipa mudogo mudogo oo micnaheedu ay tahay in tartiib tartiib qofku iskaga bixin kara adeegan tusaale dhegeysa markaad haysato telefoon casri ah oo internetkaad u isticmaali karto waxaad kaga faaideysan kartaa waxyaabo fara badan sida inaad ka barato xirfadaha cusub googoleka ayaa wax kaga baari kartaa waxa aad adiga dabcan waxaa aad adigoo adiga aad doonayso telefoonka waxaad u adeegsan kartaa raalli ahaada waxaa u adeegsan karta waxyaalo fara badan sida qofka inuu ka barto xirfad oo in badan laga yaaba inay ka maqleen iminka uu raadinayo telefoonna uu laha qariirada googolka qofka markuu meel kale ku cusuban yahay inuu markaasan u weydiinin telefoonka keliu ka weydiin karo sawiro qurux badan iyo telefoonka wax badan kaga faa'idi karo waxaa markaasi arkaysaa saaxibo fara badan oo dabcan arkay oo la kulmayn la kulanay kaga faaideysa shirkadda isgaarsiinta safaricom ee telefoonkan cusub ee new new rebro oo arkaysaa gabdho badan ayagana ka barteen karinta cunada noocyada kala duwan ilan xaajigaada cuno macaan iyo mararka qaar kaaga baahan yahay ilan waa inaad markaasi macaanaysa cuntada qaybta youtube-ka aad ka baran kartaa haddii aad aqoonsan u lahayn oo sidoo kale dabcan cunto fiican oo nashaqadeysan samayn kartaa qilaanka isqurxinta dumarka ayaa sidoo kale qofku ka baran karaa waxaaba intaasi kuusoo dheer ilmaha jaamacadaha iyo kolejyada iyo dugsiyada sare akhristaan ayagana cashiradooda halkaasi online-ka kaga baran karaan dhegeystayaal waqtiyada weliba imtixaanada iminka lagu kala jiro ama soo dhow yahay macaamiishu waxaa laga doonayaa inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka casriga new new raybro in kale fursada lipa mudogo mudogo tani wixii markaasi micnaheedu tahay in haddii aad isticmaali hayso telefoonka casriga ma faa'iideysan doonto wejiga hore fursada lipa mudogo mudogo si aad u firiso qaraa xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudogo mudogo haddii aad markaas u qolanto waxaad helaysa fariin kadibna waxaad aadaysa dukaanka kugu dhawey safaricom markaad lacagta hesho waana in sida ugu dhaqsiyaha badan halkaasi aad ku haddaa kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumaraysa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ay fursad markaasi kuu siinaysa in si tartiiba qofku iskaga bixiyo haddii aadan fursad u haysanin inaad hesho waxay micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diradda la saara dadkaan haysanin telefoonka casriga dhegeystayaal maanta oo tillaabso la jahanqaad dunidan adigoo qaraacaya xidig shan afar afar afar gees dhegeystayaal waad mahadsantihiin la socodka dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka qoybare dhegeystayaal iminkan dhankaas iyo xaaladaha dhegeystayaal ee iminkan lasoo sheegayo ee waddanka soomaaliya ayaa iminkan si toos u aadana dhegeystayaal waxaa la leeyahay dabcan iyadoo soomaaliya ay ka jirto abaarta abaarihii mara abaarihii markaas ugu dareed muddooyinkii afartii xili roobeed oo markaas lasoo dhaafay weli aan ka dayin in ka badan hal dhibic hal milyan oo qof ayaa markaas durbo dabcan lagu qasbay inay markaas alaabahooda xirxirtaan oo guuraan gobolada kale dalka si ay markaas uga baxsadaan haraadka iyo gaajada ururka dabqa ururka caalamiga socdaalka ee i o m hay-adda socdaalka ee i o m ta iyo weliba howlwadanada kale ayaa markaasi gaarsiinayaan dabcan ku dhowaad dad aadadad aada u tiro badan oo soo barakacay oo markaasi raadinaya hooy iyo weliba meel ay markaasi ay nafsadooda kula caraan kuwaasoo argagax markaas in badan ka muuqda dhegeysa noloshooda sida ay wargeys dabcan uu ku waramayo ama ay ka qorayaan hay-adda socdaalka adduunka i o m ta waxaana markaas sheegayaan inay kasoo kala tegeen duulooyin fara badan waa duulooyin aada u tiro badan iyo sidoo kale deegaano oo aan markaasi horaan oo deegaano hora oo xoolahooda ay ku ilaashan jireen sida hay-adda ay ku sheegayso tani ayaad ka digaysaa xaaladda cakiran ee waddanka soomaaliya ay ka jirto hooyo arda cumar waa afartan iyo laba sano jir ayay ka mid tahay dadka barakacayaasha subxii hore ee isbuucan ay markaas waa subxii hore isbuucan dhegeystayaal waxay noqotay dadkii ugu horreeyey oo xerada soo gaaro lix caruur ay hooyadaasi wadataa oo markaasi ay doonaysa in tuuladan tuuladii ay kasoo qaxeen kuna taalo tuulo shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya daqiiqad ayay markaasi hooyadan sheegaysa in ay dhibaato xoogan ay markaasi kula kulantay hooyadan ayaa markaasi qoyskeeda safar dheer oo lug ah ku tegay magaalada baydhabo iyadoo filanayso inay helaan cunno iyo weliba biyo maadaama xoolahooda aysan hadda helin agab ku filan oo ay markaasi ku badbaadaan hooyo ardo waxay sheegtay in nolosha ay tahay mid markaasi ay suuraysan karin sidoo kalena la malaysan karin xaaladaha cakiran ay markaas imikan wakhtiga fog ee kusoo qaadatay iyadoo hadda markaasi xili roobeedka aadka loo sugayo kelima aysan ahayn hooyadaasi ardo guud ahaan tuulada dabcan waxay sheegtay ardo waxay dabcan abaarto ay halakaysay dhibaatada dabcan halakaysay xoolihii iyo agabyadii markaas ay lahaayeen waxayna sheegtay in hadda markaas ay ka faramaran yihiin dabcan dalagyadii aagaasi ayaa sidoo kale sheegay in uu markaasi ayagana roobabkii halkaasi lagu sugay muddooyinkii ay ka diyin waxay hooye sheegtay in nafsadeeda dabcan ay ka daraasayn karin sidoo kale ay ka hadli karin xaaladda halkaas ay kusoo aragtay keentana inay caruurtooda lasoo baxso ama caruurteeda lasoo baxsato waxay sheegaysaa hooyo ardo in aysan markaasi aysan ahayn keligeed laakiin ay sheegtay dad fara badan inay tuulada dabcan wadooyinka iyo tuulada ay kaga soo tegtay kuwaasoo markaasi xitaa awoodi waayay inay soo gaaraan xerada dabcan barakacyaasha ee baydhabo lagu hayo keligeed waxay hooyadan sheegtay inay tahay markaas inay lasoo baxsatay caruurteeda iyadoo in muddo ah wakhtiga ama tira in muddo ah markaas waddada ay kusoo gejiyey barakacyaasha ku sugan dayniila muqdisho ayaa iyagana sidoo kale biyo dabcan ka heli gaaray dabcan waxaa raalli ahaade waxaa leed dabcan waxaa ka mid ah dadka ayagana barakacyaasha dayniila ku nool ee caasimada magaalada muqdisho ayaa ka mid ah dadka markaas imikan aadka looga hadlayo iyagana ku nool oo dadka barakacyaasha inta badan dadkii kusoo barakacay abaaraha ama kasoo barakacay abaaraha ayaa kasoo guuray dhulka miiga iyagoo markaas u guuraya magaalooyin ka mid yihiin baydhaba iyo magaalada caasimada muqdisho labada magaaloba waxay markaasi martigelinayeen dad barakacyaal ahay sanadihii lasoo dhaafay waxayna markaas ahaayeen ama sii haan doonaan markaas inay meesha ugu dambeysay ee dad badan oo u baahan taageero sababtoo ah joogitaanka dabcan inay markaasi hay-adaha samafalka ay kormeerayaan halkaasina lagu xanaanaynayo laguna ilaalinayo markii hore gaaritaanka baydhabo ma hagaajin dabcan way ku adkay dad aad u tiro badan oo halkaasi ma gaari jirin iyadoo dad badan usoo tallaabsan jireen magaalada caasimada ee muqdisho hooyo arda ayaa ka mid ahay dadka markaasi doonaysa in magaalada muqdisho ay gaarto laakiin waxaa u sahli waayey wakhtiga iyo weliba tuulada u hore kasoo horbaxday inay ahayd magaalada dhegeystaal baydhabo koonfur galbeed sheegtana in halkaas iskaga halaabatay ama halkaas ay ku haridhay waxayna sheegtay in hadda ay xaaladeeda markaasi wanaagsan tahay sheegtana inay tahay mid markaas maskaxda imikan kasii guuxayo xoolihii yaraa ay wadatay ama xoolihii yaraa ay markaasi tabcaanaysa in ka dhammaadeen hooyo ardo waxay soo gaadheen meel ay hore u marti u geliyeen ama u martigeliyeen kumanaan qof oo iyaga ay ka mid ahaa horaan dabcan ay ka mid ahayd dhegeysa dad barakacyaal ah oo ardo inkastoo laakiin ay ka baxday dee dabcan xerada hadda ay ku jirto dhammaan waxay markaas u baahan yihiin taageero deg dega waxaan gaarnay deegaanka waa hagar diid waxaana ogaanay in sidoo kale aysan jirin biyo ku filan dadka oo dhan waxaana jebinay xarumihii nadaafadda ayay tiri ardo oo ku sugan hooy ka samaysan ay ka samaysan tahay baco maryo iyo weliba laamageeda oo ku yaala baydhabo sidaa ay markaas warbixinta ay markaasi tilmaamayso hay-adda ku dhowaad toddoba kun oo qof ayaa toddobaad walba yimaada magaalada baydhabo halka toddoba kun iyo shan boqol oo kalena ay toddobaadkii ay ka degaan ama ay tagaan magaalada caasimadda ee muqdisho sida ay sheegtay i o m baahida aadka u badan ayaa hadda tahay in markaas khayraadkuna uu aada u yaryahay dadka dhammaan laga wada gaarsiin karin dadkana markaas ay aada usoo tiro badanayaan waana tan hadda markaas hanaanka istaraatiijiyadeed ay doonayaan halka dadka markaas lagu xamlin karo deegaanada ay ku sugan yihiin laakiin weli waxaa markaas raadinayaan nidaamka tayaynta markaas wax loogu adkeysi dabcan ku adkeysan karaan sidoo kale lagu taageeri karo dhammaan dadka baahan naciima saciid ayaa muujisay sida ay uga xun tahay gaadyada soo food saartay qoyskeeda oo ku sugan daynile oo ka tirsan degmada daynile ee magaalada muqdisho martigelinaysana barakac ballaaran oo loo sameeyey dadkii ay kasoo cararay abaaraha waxaana cunno hal cun waxaa cunna hal cunno keliya maalintii tan iyo markii aan halkan yimid waxaa dabcan ay ku joogtaa caasima dabcan meesha barakaca waa barakac ay ku tahay iom waxay markaas dabcan tartamisiinaysaa sidii ay u caamil lahayd ama loo caabin lahaa hay-adaha markaasi maxalliga ah ee ka howlgala magaalada muqdisho iyo sidoo kale magaalada koonfur guud ahaan soomaaliya si dhammaan dadka barakacyaasha iyo dadka nuguul loo badbaadiyo nolosha loogana hortago aan macluusha sidaa darteed waxaa si taasi loo gaaro i o m waxay bilowday jawaab celin isku dooridka oo la yeelanayso hay-adahaas cunada waa hay-adda markaas cunada adduunka hay-adda markaas u qaabilsan caruurta unisef barnaamijka cunada adduunka yulibo hay-ada maxalliga eh loo yaqaano xirmaha jawaab waa m r b hay-adda loo yaqaano waxaana markaas in ka kooban gargaar deg deg ah loola doonayaa in lagu nafgaaro ama sidoo kale lagu badbaadiyo dadka markaas aadka ugu nugul hooyada iyo hooyada iyo dhallaanka ay ka mid yihiin dadka waayeelada waxaana markaasi kamid a dhegeyska jiraan inay hadda doonayaan in xirmooyin raashiin ah oo nafaqo daaweyn ay ku jirto iyoliba lacag cadaan ah hooy iyo sidoo kale nafaqo dheeraad ah oo caruurta iyo hooyada dhallaanka iyo sidoo kale dadka waayeelada loogu talagalay in la gaarsiinaya dadka barakacyaasha taasi keliya kaga tarjumaysa in xaaladda lagu xaaladda cakiran ee lagu dabari karo nafaqada iyo weliba in markaasi dadka xor u noqdaan dadka barakacyaasha gudaha lagu hayo in la gaarsiiyo lacagna markaasi lacag cadaan ah ama lacag markaasi kaashi ah waxa u taqaanaa dhegeystayaal taasoo markaasi waa xaaladahooda ay ku dabari karaan iyadoo loo gelinayo telefoonada mise kaash loogu siinayo i o m waxay dadka markaasi ka diiwaangelinaysaa qaybinta xirmooyinkan nadaafadii biyaha iyo weliba daynaysa waa sida markaas warbixinta ku sheegayso iyadoo loo marayo hanaanka saxda ah ee markaasi loomwaa dabcan hanaanka saxda loo marayo laguna dardargelinayo sidii dhammaan dadka loo wada gaarsiin lahaa dadkan dhibaatada xoolaha dabcan abaarihii kasoo gaartay wadanka soomaaliya iyadoo ilihii dabcan ay dadka ay sheegayaan in roobka waa ilaha keliya markaas dadka sheegayaan inay ku tirsanaadaan mise ku tirsadaan inta badan uu yahay roobka roobku hadda markaas gaabad muddooyin inta badan afar sana oo markaas ama afar xileed ama afar xilo roobeed dhegeystayaal aysan helin ayaa hadda markaas ka tarjumaysa xaaladda cakiran oo indhaha cid waliba imikan ay ku qabanayso abaaraha ka taagan wadanka soomaaliya iyadoo laakiin hadda dadka markaasi arrimaha cimilada markaasi saadaalay sheegayaan inay fursad markaasi noqon karto hedi loo heli karo in roobab ay ka da-aan wadanka soomaaliya weliba geeska afri waa geeska dhankaas waa raalli had waa dhankaas bariga iyo waa raalli had waa dhankaas ethoobiya soomaaliya ke iyo kenya inay roobab markaasi ka di'i karaan dhegeystayaal waxaana i o m waxay sidoo kale markaasi qabanqaabinaysaa biyo qaybin toddobaadla ah iyadoo markaasi adeegsanayaan baabuurta xamuulka ah meelaha ay ku nool yihiin dadka u badan barakacyaasha iyo sidoo kale dadka reer guuraaga in la gaarsiiyo biyaha i d p ska sida muqdisho iyo baydhabo taasoo qayb markaasi ka ah xirmaha oo markaasi qayb kada badbaadada iyadoo loo marayo dadka markaasi muddooyinka ku nool dadka meelaha agaaraha wadada degan iyo sidoo kale tuulooyinka in biyo dhaamin loo sameeyo si loogu shubo bacaha iyo weliba barakadaha ay dadka ay leeyihiin tuulooyinka ka hor inta biyaha keeninta ay markaas waa biyo keeninta bilaabin xaaladdu waxay ahayd mid markaas lasoo saadaaliyey lana ogaaday xaaladda sida markaas loo kala daran yahay dadka waaweyn iyo weliba caruurta ayaa markaas in badan dhibaato haystaa dhegeystayaal oo sida macluusha ka mid tahay dabcan hadda la doonayo in markaasi ay tilaaba dhanka nafaqeynta ay u tilaabsadaan dabcan cunnada laakiin biyaha ayaa markaas inta badan guryaha laga doonayaa in laga gaarsiiyo si ay markaas u helaan biyo nadiif ah ayay tiri sureya afar iyo labaatan sano jir oo ay sidoo kale ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda iyo sidoo kale degmada dayniile muddo soddon maalmood sureej iyo caruurteeda waxay heli jireen sagaal liitar oo biyo ammaan oo dabcan oo ammaan ah oo loola jeeda nadiif ah maalin kasta ugu yaraan koob iyo afartan kun shan boqol sideetan lix qof ayaa helay ugu yaraan toddoba dhibic shan liitar maalintii qofkiiba tan iyo markii mashruuca la bilaabay sida ay ku sheegayso hooyadaasi mid ka mid ah dabcan haweenka ka faa'idaystay xirmooyinka badbaadinta nolosha ee muqdisho waxay tilmaamayaan inay tahay inay tani ay suurtagal ka dhigi doonto in nolosha dib markaas usoo kabanayso caruurteedana ay ku badbaadin karayso in ka yar afartan iyo shan boqolkiiba dadka degan ayaa helay biyo nadiif ah oo dabcan nadiif ah degmada waqooyiga ee caasimadda ayaa ka mid ah meelaha uu sida uu aadka u saameeyey cudurada daacuunka iyo weliba shubanbiyoodka adeegyo xadhiidhan ama waa adeegyo xadidan dhegeystayaal iyo weliba kororka qiimaha biyaha ayaa ku qasbaya in haweenkii weliba gabdhaha da-da yar inay masaafo dheer u lugayaan meesha ugu dhow unaga dabcan biyo oga keenaan taasi ay korinaysa soo gaadhista xadgudubyada ka salaysan jinsiga dhegeystayaal waa sida hay-adda qaramada midoobey i o mt ku sheegayso gabdhaha yaryar ee naciima ay ka mid tahay laanta dabcan laanta tilcelinta ayaa hadda waxay markaasi ka hadlaysaa qaabka ay dhibaatada kala kulmaan gabdhaha yaryar halkan nadaafadda waxay ka mid tahay waxay la macno tahay inay markaasi ku qasban yihiin inay raadiyaan meelo qarsoon oo dadka dabcan dhibaato jinsiga ka soo gaaro dadka dabcan daruuriga ah ee heli karaa masquulaha iyo weliba in ay nolo waa dabcan inay masquulaha meelaha ay ka jirin dadka barakacyaasha ay adag tahay in ay turaan cawradooda iyadoo ay jireen ama halkaas aysan ka jirin masquulo oo sidoo kale ay yihiin mid markaasi loo hagaajiyay maro iyadoo qaarkoodna ay aadayaan duurarka sida hay-adda qaramada ay ku sheegayso waxaana keenaysaa nadaafad darada halkaasi ka dhalan karta weliba daacuunka ee hadda markaasi sheegayso ama hay-adda qaramada oo cudurka daacuunka ay sheegayso iyo weliba shubanbiyoodka inay markaasi qayb ka tahay iyadoo halkaasi raran ama isku raran ay tahay dhegeyste iyadoo loo maray xirmada jawaab celinta waxay markaasi howlguwadanada sheegayaan inay ballaarinayaan gelitaanka bulshada nadaafadda ama sidii loogu waa sida markaasi loo dhiirigelin lahaa sidii looga shaqayn lahaa nadaafadda ugu yaraan boqol afartan sagaal musqulood ayaa laga dhisay muqdisho iyo weliba toddoba boqol afar kale oo laga dhisay baydhabo tan iyo mey labada kun iyo labaiyo labaatanka ee sanadkan ugu yaraan konton kun oo qof ayaa ilaa hadda markaasi ka faa'idaysay taas waa helitaanka nadaafadda ee naga hagaajiyey dadka barakacyaasha ama loo hagaajiyey intaas waxaa dheer dabcan faydhoorka bulshada ayaa la sameeyey si loo hubiyo joogitaankii weliba lahaanshaha bulshada ee xarumaha cusub ee nadaafadda si wax badan ay uga qabtaan nolosha deegaano fara badan ayaa hadda markaasi ka shaqaynayaan hay-adda qaramada midoobey ee socdaalka adduunka waxayna markaasi sheegayaan inay hadda dabcan dabcan martigelitaanka tobannaan kun oo qof oo kasoo kasoo barakeeya abaarta ayay hadda tahay midda markaas indhaha keliya lagu haya haddii markii la dhisay musqulaha qoysaskeena iyo weliba bulshada waxay dareemayaan in la ilaaliyo in la ilaalin jiro dabcan khatarada iyo weliba dhibaatada kale ee dumarka kala kulmi karaan ragga ayay tiri naciima inta ay baydhaba joogeen arday iyo weliba qoyskeeda waxay markaasi la guddoonsiiyey agab nadaafadeed dhegeystaale nolosha iyo ayada iyo carruurteeda ku ilaalin karayso waxaana qaybinaynaa xirmooyinka nadaafadda oo ay ku jiraan dabcan baaldiyo jirganno dabcan iyo weliba ago tabs saabuun iyo sidoo kale suufyada nadaafadda ayuu yiri axmed cabdulqaadir oo xubin markaasi ka waa xubin markaasi ka ah kooxda hay-adda socdaalka ee i o m t oo ku sugan magaalada baydhabo xirmooyinka nadaafadda waxay markaasi ka caawinayaan hubintawaa hubinta nadaafadda wanaagsan waxayna kor u qaadaysaa sharafta dadka inkastoo duruufaha adag ay ku nool yihiin gaar ahaana haweenka iyo weliba gabdhaha yaryar ee gobolada markaasi waa dabcan soo barakacay kuna nool waa xerooyinka barakacyaasha baydhabo iyo magaalada muqdisho iyadoo loo marayo xirmooyinka jawaab celinta ee i o m ta weliba howlwadanada waxay markaasi gaareen in ka badan waa toddoba iyo labaatan kun oo qof tan iyo maarso iyo weliba sanadka hadda markaas waa bishayna soo dhaafnay oktoobar labada kun labiyo labaatanka iyadoo la helay gargaar nafbadbaadin ah waxayna markaas rajeynayaan in ka yar inay gaaraan ilaa iyo toban kun oo kale ka hor dhammaadka sanadkan labada kun labiyo labaatanka mashruuca m p r waxay markaasi suurtagelinaysa iyadana oo ay ugu wacan tahay maalgelinta deeqsinimada ah ee markaasi ka timid xafiiska arrimaha dibadda ee barwaaqo waa barwaaqo sooran iyo weliba horumarinta u k midooda yurub iyo weliba xafiiska usaid oo caawinta bini-aadinimada qayb markaasi ka ah beeha ayaa sidoo kale gacan markaasi ka genaysanaysa mashruucan wax ka qabashada iyo weliba nidaamka dhanka nadaafadda iyo weliba dhanka mashruuca ay nafaqeynta dadka barakacyaasha ee i d b s ka ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale baydhabo tani ayaa hadda markaasi ka dhigaysaa inay markaas gurmadka koowaad ay soo kala gaarayaan iyadoo weli ay markaas hay-adda socdaalka adduunka m fariin ku dirayso iyadoo ay doonayso in amaahdii markaas weliba ballanqaadyadii loogu talagalay waddanka soomaaliya qeybta hirgelinta mashruuca iyo sidoo kale badbaadinta abaaraha in markaas ay soo dhamaystiraan iyadoo weli ay tirada markaas rasmiga la rabay inaysan soo gaarin welina ay ka dalbanayaan lacagta loogu talagalay wax ka qaban karaan ku badbaadin karaan iyadoo isku celcelis ahaan looga dalbanayo ay tahay dhegeystayaal lacag gaarayso ilaa iyo hal dhibic shan bilyan oo lacagta doolarka maraykanka waxqabashada tani ayaa suurtagelinaysaa dhegeystayaal inay dad badan markaasi ka faa'iidaystaan weliba dadka abaaraha oo ay saameyn xoogan ay markaasi kala kulmeen muddooyinkii ugu dambeysay waa afar xileed oo roobabka markaasi la filayay dadka xoolodhaqatada aysan helin dhegeystayaal haddana keentay in dhammaan barakac ay ku noqdaan magaalooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale magaalada waa koonfur galbeed ee magaalada baydhabo arrimahaas insaanka barnaamijka diiradda ku saarayna gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyada dhegeystayaal iyadoo qodobo kale aan sii fiirin doono oo tirkad ka hadlayso nidaamka dhanka soomaaliya iyo sidoo kale hadda roobabka la sugayo iyo weliba tirada rasmiga cadadda hadda la hayo ee tan iyo intii abaaraha dhaceen tirada rasmiga la diiwaangeliyay dhegeystayaal muscab ismaaciil iminkan ku wareejinaya dhegeystayaal intaa muscab siinin dhegeystayaal bal ii ogolaada inaan soo qabto mid ka mid ah adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal bal iminkan aan soo qabta waxaan ku leenahay dabcan airtel haddii airtel waxay ku keentay adeega xawliga dheer ee foji airtel haatan waxay sii xoojinaysaa adeegyada foji oo aad ka helayso ismaamullada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu ku siinayaa adeega dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan qofku u isticmaali karo dhegeys ma la socotay in airtel uu yahay mid aad markaas aad awoodi karto aad ka heli karayso faa'iidooyin fara badan maanta ku biri qadka airtel ama adigoo qaraac ay ka faa'iidaysan kara xidig saddex saddex afar afar gees ama star tree tree four hish haddaad muuqaal ka daawanayso qaybta youtube-ka ma ah mid markaasi kaa goamise kaa istaagayo haddaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo maba mid markaas culeysa dhegeysa maanta ku biri qadka telefoonka casriga ee teloteg laanta kugu dhawey ee telesoona qabsa lafta ee telefoji waxaaba intaasi kuusii dheer dhegeysa inaad markaas aad kaga faaidaysan karta adeegyada airtel money oo si bilaash ah lacag aad ugu sii dirsan karayso waxaadna sidoo kale aad u diri kartaa shirkadaha kala duwan isgaarsiinta dadkaada ehladaada qaraabadaada wax badan oo markaas kaa maqan ee kaa saacidaysaa kaana jahil bixinaysaa shirkadda isgaarsiinta airtel markaad wax iibsanayso waxaa sidoo kale ku iibsan karta dukaamada waaweyn adigoo adigoo ka faa'iidaysanaysa simkarkaaga airtel shirkaddaa doontana waxaa doontana iga iibsan kartaa adigoo lacagtaada keliya simkarkaada oo hurmud ku yah oo diiq u ku yahay internetka airtel ee foji wuxuu kaa caabinayaa inaad daawato waxyaalo fara badan sida inaad daawato xirfad oo aad ka barato waxyaala fara badan in badan kaa maqnaa oo aad raadinaysay hamuuna ad qabtay sidoo kale carruurta oo intay iskuullada xiran yihiin mise furan yihiin waxay ka muraajicaysan karaan cashirada laylaya iskuullada looga soo dhiiba dhegeysa dhiwali sidoo kale madaariista ayaa fursad u helayaan in carruurta halkaas lagu taageero waxbarashadooda dhegeysa koron si wanaagsan aad uga faaidaysan karataay adeega foji oo markaad leedahay telefoonka casriga maantaba soo iibsa telefoon smartphone oo helqadka wanaagsan airtel dhegeysa noo ama soo wac noo sheeg bal saad uga faa'idaysatay haddii in badan ahda hamuun u qabtay haddii in badan markaas fartaad qaniinaysay la-eed sida aad markaas uga qayb qaadan lahayd dhegeysta adeega shirkadda isgaarsiinta airtel adigoo qaraaca xidig saddex saddex afar afar gees dhegeystayaal dhammaantiin waxaan leeyahay dabcan inaan ka faa'iidaysan doonaan filayaa shirkadda isgaarsiinta airtel oo iminkan xawaaro dheer uga socoto meel weliba iminkan ay gaartay dhegeystayaal muscab ismaaciil iminkan ku wareejinaan dhegeysta mikrofoonka si markaas asagana inala socodsiiyo qodobada kale ee markaas miiska inoo saaran ee hay-adaha qaramada midoobey dhammaan aan kasoo kala xiganno si dadka dhegeystayaashiina sharafta qaayaha qadirinta naga mudan bal aan uga dabageyno xaaladaha hay-adaha qaramada midoobey iminkan ay soo shaacinayaan soo bandhigayaan qoraaladoodan ay soo gelinaan bogaga rasmiga ay iga leeyihiin musxab
waa tahay dhegeystayaal dabcan yuusuf uu mahadsan yahay weli waxaanu ku guda jirnaa waa dabcan waa warning waxaa loo yaqaano waa la isku digayaa waxaana loo digayaa hay-adaha iyo weliba cid walba oo iyagu markaasi ka qayb qaadan karta in dadka tabaalaysan ay abaaruhu saameeyeen xoolihii ka dhammaadeen sidoo kalena nafaqadarada iyo cunayarida iyo biyola-aanta iyo hoyla-aanta kulli ay hayso inay ka qayb qaataan amaba ay wixii gurmada iyo waxyaabaha la midka markaasi ay u sameeyaan arrimahaas ayaa lagu guda jiraa ilaa iyo hadda dhegeystayaal waxaana leeyahay mar walba oo dhibaato ay imaanayso ee dhibaatadaasi oo qeyb ay ka noqonayso musiibada ama abaaraha waxaa muhiim ah in khayladhaanta markaasi la hormariyo sidoo kalena la badiyo taasoo micneedu tahay waxaa tusaale lagu soo qaadanayaa abaarihii markaa soomaaliya ka dhacay labada kun iyo koob iyo tobankii xilligaasi waxaa leeyahay inta badan waxaa laga gaabiyey in markaasi lasoo tabiyo ama warbaaxinta ahaato ama ha ahaadaan dowladda oo iyaduna markaasi ka hadashay abaarihi halkaasi ka jiray iyo in hay-adihii waxyaabihii caalamka loo soo bandhigo xaqiiqda iyo weliba halista halkaasi ka jirto ayaa laga gaabiyey ayaa leeyahay markii arrimahaasi laga gaabiyey maxaa dhacay dabcan waan ogsoonnahay wixii dhacay boqolaal kun oo qof ayaa halkaasi ku dhintay waa abaartaasi ka dhacday dalka soomaaliya waxaan leeyahay hadda maantadan la joogo labada kun labaiy labaatanka bisha koow iyo tobanaad ee hadda bilaabatay waxaa halisa ayaa leeyahay ama abaarta halkaasi ka jirto xitaa waxay kasii daran tahay midii labada kun iyo toban iyo toddobadii soomaaliya ka jirtay haddii halkan ay wax sii moodaan waxaa macquula in xitaa ay kasii darto ayaa leeyahay abaartaasi ka jirta halkaasi sababtu maxay tahay dabcan waa ogsoon tahay afar xilli roobaad ayaa la waayey midkii shanaad ayaa hadda iminka lagu guda jiraa oo la sugayaa haddii midkan uu baaqdo uu dhicisoobo sidii halkii heerkii laga filaya uu gaari waayo sidoo kale waxaad filanaysaa waa in xaaladda halkan hadda ay joogto laleeyahayba maciin ayay tahay yacnii heerba heer ayay kasii wanaagsan tahay heerka haddeer la joogo iyo weliba qeylidhaantan faraha badan iyo dayacaasi faraha badan aynu arkayno waxa ay ka wanaagsanaan doontaa haddii roob hadda uu di waayaa leeyahay oo marxaladda labaad ee loo gudbi doono ayaa kasii darnaan doontaa ilaan hadda halka aanu joogno bilo ka hor halkii la joogay ayaa kasii fiicnaa sidoo kale sanadkii hore halkii la joogay iyo hadda isku mid maahan waa fahmi kartaa maalinba maalinta kasii dambayso in xaaladuhu ay sii xumaanayaan nafaqadarada carruurta iyo markaasi hoyooyinka haysta ay kasii darayaan sii laba jibaarmayaan xoolihii inteerada sii harta sidoo kale ay markaasi dhulka sii geliyaan sii dhammaanayaan abaartii ugu darneyd ee soomaaliya soo marta ugu yaraan afartan sano ay waxaa leeyahay waxa ay dhaaftay waa muddada iyo weliba yacni duration ayaa laga hadlaya muddada marka luu leeyahay wakhtigii iyo weliba darnaanta ama sidii ay ahayd abaarihii labada kun iyo tobankii labada kun koob iyo tobankii iyo midii labada kun lix iyo tobankii iyo labada kun toban iyo toddobadii waxayna markaasi sii wada ayaa leeyahay in markaasi heerar sare oo baahiya bani aadanimo ah ay sii abuurmaan yacnii baahiyaha ay sii kordhaan xaaladdu markaasi ay kasii darto waa sida warbixintu ay sheegayso ilaa hal dhibic afartan iyo lix bilyan oo markaasi doolarka maraykanka ah ayaa labada kun iyo labaiyo labaatanka ama sanadkanba qorshaha markaasi ka jawaabidda bani aadanimada ee soomaaliya ee loo yaqaano h r p ayaa loo adeegsaday oo markaasi la bilaabay bishii koowaad ee sanadkan ayaa la bilaabay waxaana la rabay in lacag intaasi dhan lagu aruuriyo lacagahaasi waxaa loogu talagalay in lagu gaaro dad gaaraya ha waa shan dhibic shan milyan oo qof oo iyagu u baahan gargaar lacagtu waa hal dhibic afar lix bilyan oo dollar bishii koowaad ee sanadkan ayaa la bilaabay in markaasi loo gurmado la guro waxaa loo yaqaana abiil loo sameeyo sanduuqa markaasi lagu ridayo dadkana aad ay u tira badan yihiin dabcan waaad fahmaysaa shan dhibic shan milyan oo qof ciyaar ma ahan waa dad markaasi aad iyo aad u tiro badan si kastaba ahaatee hadda waxaa jira ayaa leeyahay in ka badan toddobo dhibic sideed milyan oo qof oo ay abaaruhu saameeyeen dalkani waa dalkaasi soomaaliya toddobo dhibic sideed waxaanu ka hadlayn hadda waxay ahayd shan dhibic shan milyan oo qof oo iyagu markaasi loogu talagalay barnaamijkaasi taas micnaheed waxay noqonaysaa baahiyihii markay soo kordhaan lacagihii loo baahnaa iyo weliba hay-adihii way sii kordhayaan in markaasi lacago badan lasii weydiisto dadkii iyagu markaasi maalsameynaya lacagahaas inay bixiyaan way sii kordhaysaa sababtuna waad fahmaysaa waa hadda ayaanu tusaale kugu siinayna dabcan maalinba maalinta ka dambeyso usbuuc isbuuca ka dambeeya iyo bil walba bisha ay kasii dambeyso iyo baahiyaha sii kordhaya lacagta loo baahdan loo baahanayana inay sii kordhayso dabcan xilli rubaadkii afraad ee markaasi baaqday ayaana sababtaasi keenaysa taasi oo ka badan ayaa leeyahay laba jibaar waa saddex dhibic laba milyan oo qof oo ay abaaruhu saameeyeen bilowgii sanadkan yacnii waad fahmi kartaa haddana januari markii la joogay waxaa leeyahay iyo hadda oo sanadka uu sii dhammaanayo teeradu way sii laba jibaarantay dadkii u baahnaa gargaarka dadkii abaartu ay saamaysay baahihii waxaas kulli bilowgii sanadkan markii loo barbardhigo laba jibaar ay hadda noqdeen hay-adaha arrimaha bani aadanimadu ka shaqeeya ayaa waxaa leeyahay kordhiyey shuruudaha maalgelinta iyo weliba waxaa loo yaqaana abiilka waxay kordhinayaan codsiga si loo xoojiyo gargaarka waxay kordhinayaan lacagaha loo baahan yahay waxay kordhinayaan in markaasi howlahaasi laga shaqeeyo dabcan cabdiraxmaan cabdishakuuro isagu ka mid ah ergeyga amaba isagu ah ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha waxa uu kol hore sheegay oo soo hadlay uu yidhi soomaaliya dhibaatada haysato waxaa ka mid ah in markaasi waxaa loo yaqaano in dadka amaba hay-adaha ama caalamka kaleba la gaarsiiyo dhibaatada halkaasi ka jirto yacni damaanad qaad ayaa loo baahan yahay uu leeyahay wadamada qaar in ay soo baxaan oo ay ka hadlaan sidoo kalena ay damaanad qaadaan caalamka kale ay tusaan in halkaasi dhibaato ay ka jirto sidoo kale miidiyaha iyo weliba saxaafadda iyaguna inay ka qayb qaataan weliba international miidiyaha iyaguna markaasi xaaladda halkaasi ka jirta ka hadlaan si ay u gaarto hay-adaha caalamiga si ay u gaaraan dowladaha kale ee shisheeya iyo weliba deeqbixiyaasha kale ee iyagu mar walba halkaasi gargaarka ay weydiistaan dalka soomaaliya hay-adaha bani aadanimada ayaa codsanaya leeyahay lacag dheeraad ah si ay markaasi u daboolaan baahiyaha kordhay lacaga dheeraad ayaa la codsanayaa sababta loo codsanaya maxay tahay baahiye ayaa sii badnaaday arrimaha bani aadanimada iyo weliba hay-adaha ayaa dib weegis ku sameeyey yoolalka bilowga ah ee maalgelinta iyo weliba dadkan waxaa leeyahay ayaa waxay caawiya si ay u taageeraan kor u qaadidda aan horay loo arag ee jawaabtan yacni tan arrintan lacagta loo baahan yahay barnaamijka kulli waa in kor loo qaadaa waxaana uu noqonayaa mid markaasi ka duwan barnaamijyadii hore oo mid horey aan loo arag uuna soo marin dalka soomaaliya dib oogisyadani waxaa leeyahay waxay keenayaan in markaasi lacagaha ama shuruudaha maalgelinta iyo lacagaha siiba sanadkan labada kun laba iyo labaatanka loo baahan yahay ilaa laba dhibic laba toddobaad iyo labaatan waa two point two seven billion dollars labo dhibic labaatan iyo toddoba bilyan oo doolar si markaasi loo daboolo baahiyaha dad gaaraya toddoba dhibic lix milyan oo qof waa dad aada u badan dabcan waa dad markaasi in la gaaro amaba gacan lagu deeqo ay adag tahay tii rabbi mooyaane in ka badan siddeetan boqolkiiba baahidaha maxaa leeyahay baahidaha markaasi maalgelinta cusub waxay la xidhiirtaa abaaraha yacnii lacagtan loo baahan yahay ee hadda la sheegayo oo leeyahay waa in dadka soomaaliyeed ee soomaaliya ku nool lala soo gaaro boqolkiiba siddeetan waa yacni lacagtaasi waxaa lagu bixin doonaa keliya howlo abaaro yacni deeq hadda day imaato deeqaasi deeq abaaraha ku saabsan dhibaatooyin kale oo iska jiraan waanu fahansannahay ee dalka soomaaliya iyo weliba mid amni iyo waxyaaba la mid ah laakiin hadda waxaanu ka hadlayno dul taagannahayna waa abaarta maralba meel ay kasii daran tahay dabcan shuruudaha maalgelinta ee dib markaasi loo eegay iyo dadka la beegsanayo ayaa imanaya iyadoo ay jiraan xaaladaha sii xumanaya ama xaalado markaasi kasii daraya iyo saadaasha abaaro oo kale yacni xaaladaha sii xumaanaya iyo saadaal abaarta oo sii dheeraata oo kale oo miiska sii saaran maxaan saan u leenahay hay-ada maxay saa u leeyihiin waxaa macquula ay leeyihiin roobkii hadda la rajeynayay lana filayay ama xilli roobaadkaasi in intii la filayay ay ka yaraadaan ama xitaa la waayay gebi ahaanba labadaasiib way noqon karaan ilaa lix dhibic toddoba milyan oo qof ayaad soo food saartay cuntayari ba'an yacni six point seven milyon qof cuntayari ba'an ayaad soo food saartay dalka soomaaliya aanu ka hadlaynaa marka loo eego afar dhibic saddex milyan oo ay soo food saartay cuntayari ba'an intii u dhexaysay bilihii juun iyo sebtembar ee sanadkan yacni bishii lixaad iyo bishii sagaalaad intii u dhexaysay eeg yacni si isku bedeleen tirada si harka ama si durba isku bedeshay eeg afar dhibic saddex milyan ayaa laga hadlayey ilaa bishii sagaalaad laakiin hadda waxaa laga hadlayo waa lix dhibic toddobo ilaa ku dhowaad laba milyan iyo weliba ama si kale daa u dhignaba laba milyan iyo shan boqoloo kunoo qof ayaa ku kordhismay tiradaasi waa muddo bilo gudaheeda ah baahihii halkaasi iyuu tegey in ka badan saddex boqoloo kun oo qof ayaa waxay wajahayaan cuntayari waxaa loo yaqaano heerka i p c five ayaa loo yaqaanaa yacni wejiga shanaad ee ayaa la marayaa marka loo eego boqol kow iyo labaatan kun oo ay markaasi soo wajahday inta u dhexaysay bilihii juun iyo weliba sebtembar haddana waa farqiga u dhexeeya marka hore waxaan dhahnay bilihii juun iyo ilaa iyo sebtembar tiradu waxay ahayd afar dhibic saddex milyan laakiin iminka waxay maraysaa lix dhibic toddobo heerka gaajada ama dadka markaasina cuntayarida ba'an ay haysatay bilihii juun iyo sebtembar waxay ahaayeen boqol kow iyo labaatan kun laakiin haddana waa saddex boqol oo kun tiradaasi si durba ah ay isku bedelayaan farqiga u dhexeeya cadadka habaasi oo dhan baaqa taageerada sare ayaa leeyahay ee markaasi loo qaaday ayaa sidoo kale imanaya iyadoo soomaaliya ay ku dhiirinayso in la gaaro xilli roobaadkii shanaad oo xiriir ah oo aan markaasi horey loo arag oo ka hooseeya celceliska roobabka iyo sidoo kale saadaasha iyo khatarta sii kordhaysa ee macluul ee ka dhalan karta deegaanada bartamaha iyo koonfurta soomaaliya haddii markaasi gargaar la gaarsiinin waayo dadka aad ay ugu baahan yihiin ayaa leeyahay haddii gargaar deg deg ah aan la gaarsiinin xaaladda halkaasi roobkana celceliska wixii loogu talagalay uu markaasii deen khatarta sii kordhaysa ee macluul ayaa ka dhalan karta si gaara bartamaha iyo weliba koonfurta soomaaliya ayaa ah meelaha sida aadka ah marka kheyrta oga ah barakaca abaarta ayaa saddex jibaarmay tan iyo bilowgii labadu kun labaiyo labaatanka laba jibaar ayaan haddu ka hadlaynay laakiin saddex jibaar ayaanu sii maraynaa hadda tripol ayaa leeyahay dadku waxay sii wadaan inay ka baxaan deegaanadooda iyagoo raadinaya cunto biyo daaq iyo markaasi waxyaabaha aasaasiga ah ee nafta biniaadamka ay u baahan tahay yacnii waxaa markay imaato cunto iyo biyaha iyo daaq iyo waxyaabaha la midka ah xoolaha ayaa qaybka ayaguna oo dadku qaar ay la cararayaan deegaanadooda ay ka tegeen deegaano kale ay tegeen halkaasina laga yaabo haddana inay xitaa ku nabadgelin oo xoolihii ka sii dhammaadaan in ka badan toddoba boqol oo kun oo markaasi ka mid ah hal dhibic hal milyan oo qof oo ay abaartu barakicisay tan iyo bishii koowaad ee sanadkii labadii kun iyo kow iyo labaatankii twenty twenty onekii yacnii tirada waa fahmi kartaa wax yar ayaad markaasi waxaa leeyahay weli markaasi waxay ma helin wax gargaar ah oo hoy ah in kasta oo tirada toddobaadlaha ah ee soo galootiga cusub ee ay hoos u dhacday saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay taasoo waxaa leeyahay ka mid ah waxaa qayb ka ah toddoba kun lix boqol lixdan iyo sagaal qoys taasoo u dhiganta afartan iyo lix kun boqol iyo afar qof waa markay taariikhdu ahayd saddexdii oktoobar ama saddexdii bishii hadda aynu soo dhaafnay ee oktoobar ilaa sidoo kale saddex kun laba boqol iyo labaatan qoys oo u dhiganta sagaal iyo toban kun saddex boqol iyo labaatan qof waa markay taariikhdu ahayd toban iyo toddobadii bishii tobanaad ee aanu soo dhaafnay warbixinada markaasi isku dhegan ee dhowaan ayaana muujinayaa dhaqdhaqaaq ballaaran oo markaasi xaaladaha abaaraha oo mid abaareed ah dadka markaasi u barakacay goob ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku yaalla degmooyinka dayniile iyo kaaxda ee gobolka banaadir ayaa hadda laga hadlaya magaalada baydhabo sidoo kale gobolka bay iyo degmooyin kale lixdan iyo siddeed kun oo qof ee markaasi ku barakacay abaarta soomaaliya ee bishii sagaalaad ee sanadkan ayaa soddon boqolkiiba hoos u dhacday ayaa leeyahay ku dhowaad ilaa sagaashan iyo sagaal kun oo la diiwaangeliyey bishii saddeedaad ee sanadkan baay iyo weliba jubbada hoose ayaana markaasi qayb ka ah waxaana sidoo kale qayb ka ah gado banaadir iyo weliba bakool in ka badan toddobaatan boqolkiiba dhammaan dhaqdhaqaaqyada waxay ahaayeen kuwa markaasi gobolka dhexdiisa ayaa leeyahay waxaana dabcan muujinayaan xaddiga iyo weliba halka ay wax marayaan xaaladda dad xaaladda dhabta halkaasi ka jirta waxaa laga hadlaya waa malaayiin qof waa boqolaal kun malaayiinka qof waxaa leeyahay si guud ay u saamaysay haddana boqolaalka kun si gaar ay usii saamaysay oo xaaladoodu waa ay dhiidataa dabcan halkaasi ayaa la marayaa ee dalkaasi soomaaliya iyo weliba warbixinadii ugu dambeeyey ee hay-adaha kala duwan ee arrimaha gargaarka arrimaha bani aadamnimada ee weliba arrimaha nafaqanta ka shaqeeya ay soo daabaceen sidoo kalena ay ka hadleen ayaanu eegayna dhegeystayaal warbixinadaasi ayaanu ka gudbaynaa dhanka soomaaliya inta warka barqanimo aanu gudagelin waxaan soo qabanayaa sidoo kale dhankaasi iyo etoobiya iyo warbixino kooban ayaan markaasi kusoo qaban doonaa sidoo kale si guud gobolka geeska africa ayaanu hadda ka eeganay kenya ayaanu soo eegnay qeybta hore barnaamijka qeybta dhexe soomaaliya ayaanu ku eeganay haddana etoobiya ayaan doonaynaa inaan qeyb ka eegno dabcan waa gobolka geeska malaayiin qof ilaa dhowr ku dhowaad soddon ayaanu filaya hadda inay gaareen tirada marka laga hadlo gobolka oo dhan dadka markaasi hadda xaaladoodu ay aadka u liidato haddii ay ka badneen xitaa soddon milyan ku dhowaad toban milyan oo qof ayaa la soo diristay leeyahay cunto yari meeraha ay abaaruhu saamaysay ama abaartu saamaysay iyadoo w f b ay markaasi mashaariicda deerta markaasi hagaysiga ee fududda markaasi nagu soo haysa aanay ku filneen ayaa leeyahay gobolada qaarkood ma aha oo keliya in w f p ay gaarsiisay laba dhibic sideed milyan oo qof gargaar cunto lacag cadaan ah iyo weliba nafaqayn tan iyo markii ay bilowday waxqabadkeeda ayaa leeyahay bartamihii bishii tobanaad ama bishii oktoobar w f p waxay taageertay in ka badan sideetan iyo siddeetan iyo shan kun oo markaasi dad beeraley ah iyo dad xoola dhaqato isugu jira si ay u dhistaan adkaysigooda xaaladaha markaasi cimilada iyo mustaqbalka waa tahay sagaal dhibic sideed tan iyo sideed milyan oo qof ayaa u baahan gargaar gobolada ay markaasi abaaruhu saameeyeen ee waddanka etoobiya saddex dhibic shan milyan oo qof oo ay w f p hiigsanayso ayaa leeyahay inay ku taageerto qorshaheeda wax ka qabashada abaaraha laba dhibic siddeed milyan oo qof ayaa la siiyey gargaar cunto lacag caddaan ah iyo weliba nafaqo boqol soddon iyo saddex kun oo carruur ah ayaa la siiyey cunto markaasi iskuullada ay ku kala sugan yihiin ilaa iyo bishii lixaad siddeetan iyo shan kun oo dad ayagaanu ka hadalnay dad markaasi ah dadka xoolaha dhaqda dadka beeraleyda iyaguna beeraha markaasi fasha ayaa iyaguna dad waxaa la siiyey howlo markaasi dhismo adkaysi si ay ula qabsadaan sidoo kalena wax uga fahmaan xaaladaha halkaasi ka jira in ka badan afar iyo labaatan milyan oo qof ayaa abaaruhu markaasi ay ku saameynayaan etoobiya ugu yaraanna waxaa leeyahay sagaal dhibic sagaal milyan oo qof oo ka mid ah ayaa u baahan gargaar cunto oo deg deg ah yacni afar iyo labaatankaasi sagaal dhibic sagaal ama toban milyan ba si kale daawdhigno oo ka mid ah waxay u baahan yihiin gargaar cunto oo deg dega biyo la-aan daran iyo daaq la-aan ayaa ah habnooleed markaasi halkaasi ka jira oo aad u ba-an taasoo ku qasabto qoysaskii inay ka barakacaan guryahooda gobolada soomaalida iyo sidoo kale gobolka oromiya sidama iyo weliba dhanka koonfureed ayaa dhibaatada ugu badan ay soo gaartay xilli roobaadkii shanaad ama xilligii shanaad ee markaasi roobabka ee la saadaalinayay inuu markaasi dhici doono inta u dhexayso bilaha tobanaad iyo bisha labaiyo tobanaad ee sanadkan ugu yaraan saddex dhibic shan milyan oo xoolo ah ayaa horay u baktiyey shan iyo labaatan milyan oo kalena halis ay ugu jiraan ayaa leeyahay waddanka etoobiya aanu ka hadlaynaa hadda ilaa iyo hadda saddex dhibic shan milyan oo xoolo ah ayaa dadku ka dhammaaday laakiin haddana shan iyo labaatan milyan oo kale ayaa waxaa leeyahay xaaladoodu ma fiicna halis ay ugu jiraan inay waddadaasi maraan iyaguna isla mar ahaantaana labo dhibic laba milyan oo carruur ah ayaa horeyba ay u haysay nafaqo xumo ba-an oo markaasi sabab u tahay saamaynta abaarta ayaa la leeyahay sidoo kale in ka badan toddoba boqol iyo lixdan kun oo carruurtan ka mid ah ayaa ay haysa nafaqa darro dabcan tirada si guud ayaa marka hore la iskugu soo qabanaya haddana waa lasii kala dhigayaa ileen waxaa leeyahay maalba meel bay kasii daran tahay iyadoo laga jawaabayo w f p waxa ay qoysaska ku taageertay isku darka gargaarka deg deg ah taageerada markaasi nafaqaynta iyo tallaabooyinka dhisidda adkaysiga si loo badbaadiyo nolosha mustaqbalka dhow iyo in la dhiso adkaysi mustaqbalka fog ah dhaqaale yarida awgeed w f p waxay sidoo kale gargaar cunto gaarsiinaysa ayaa leeyahay laba dhibic afar milyan oo qof oo ku nool gobolka soomaalida laba dhibic milyan oo qof oo markaas inkasta oo saddex dhibic saddex milyan oo qof la saadaalinayo inay u baahan yihiin w f p waxaa kale oo ay higsanaysaa in boqol afartan iyo saddex kun oo caruur ah iyo weliba hooyooyin nafaqo xumo hayso oo ku nool gobolka ay ku dabayso cuntooyin gargaar ah iyo weliba oo nafaqo leh marka laga soo tago ee waxqabadyadan nabadbaadinta ilaa hadda sannadka labada kun labaiyo labaatanka w f p waxa ay siddeetan iyo shan kun iyo siddeed boqol oo dad isugu jira beeraley dad xoolodhaqato ah ku taageertay tababarro ku saabsan farsamooyinka beeraha si ay markaas si qayb uga noqdaan u adkaysiga abaarta iyo weliba xirfado ganacsi si ay uga caawiyaan inay dhistaan ganacsi horumarsan oo ay noloshoodu kala duwan markaasi ku kala duwanaanayaan marka loo eego isbedelada markuu cimilada isbedesho yacni qofkan maanta hadduu ganacsi samaysto qofkii kale ee xoolaha dhaqanayay waa uu ka wanaagsananaya kan haddii xoolihii ay ka dhammaadaan kan ayaa ganacsiga u baxsanaya waa dabcan fikradda hadda halkan ka muuqato oo dadka inay kala duwanaadaan oo hal meel ay taagnaanin si loogu baxsado kuwa qaar gobolka oromiya ee gobolka markaasi dhanka koonfureed w f waxaa leeyahay ilaa saddex boqol iyo shan kun oo hooyooyin iyo caruur ah ay gaarsiinaysa cunto markaasi nafaqaysan oo gaara si wax looga qabto nafaqa xumada ba-an iyo cuntada nafaqaysan ee markaasi halka ka jirta dabcan waa xaaladaha dhabta ah halista ah ee gobolka gobolada kala duwan ee dalkaasi etoobiya bal yuusuf bakad aan ku wareejiyo iminka
muscabad ba umaadsanta bal aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysuna shirkadda isgaarsiinta eetel dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta eetel imika waxay ku keentay adeega xawliga dheer ee foji eetel haatan waxay sii xoojinaysaa adeegyada foji aad ka helaysa ismamulada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu ku siinaya adeegan dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan qofka u isticmaali kara dhegeysta mala socota in eetel uu yahay mid aad u awoodi karto aada ka heli karayso faa'iidooyin fara badan maanta waa ku biri qadka isgaarsiinta eetel dhegeysta adigoo maraya ama adeegsanayo mise isticmaalaya mise qaraaci kara xidig saddex saddex afar afar gees haddaad muuqaal ka daawanaysa qaybta youtube-ka maa mid markaasi kaago mise kaa istaaga hadda wax soo haddaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo mabaa mid markaas culaysa dhegeysta maanta ku birqadka telefoonka casriga ee tel taglaanta kugu dhabo shirkadda isgaarsiinta ee tel kadibna soo qaado dhegeystayaal la jahan qaad shirkadda isgaarsiinta ee tel waxaadna sidoo kale aad ku diri kartaa shirkadaha kala duwan isgaarsiinta markaad wax iibsanayso waxaad ku bixin karaysaa adeeg macna adigoo adeegsanaya simkaarkaaga ee tel shirkada doontaba haba ahaatee internetka ee telefoji wuxuu kaa caawinayaa in aad wax badan aad ka baran karayso sidoo kalena aad kala jahan qaadi karto xirfadaha kala duwan oo laga yaabaa in badan in aad ku taami jirtay raadin jirtay halkaad u mari laheedna garan lahayd hadda laakiin waad garanaysaa oo waxaad keliya ka faa'iidaysan kartaa shirkadda isgaarsiinta safaricom dhegeystayaal raalli ahda etel dhegeysta korna si wanaagsan aad uga faa'iidaysan kartaa shirkadda isgaarsiinta etel waa goormaa waxaana markaa leedahay telefoon casri waa markaa leedahay telefoon casri ah maanta soo iibso telefoon smartphone helqadka wanaagsan ayaa teel dhegeysta qaraac xidig saddex saddex afar afar gees ama star tree tree four hash intaana barnaamijka dhegeysanana sii gudagelin sidoo kalena aan soo gabagabeyn bal aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ka ah waana shirkadda isgaarsiinta safaricom ee marwalba macaamiisheedu haysa adeegyada wanaagsan ay ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonka casriga foji oo labaatashan ay ku iibsan karaan maalin weliba safaricom waxay haddan doonayaan in macmiisheeda ka faa'iidaysan karaan fursadaha internetka sida waxbarashadii waxa la midka ah waxa la midka ah waxay haddaba dhegeysaad iibsan kartaa telefoonka cusub ee new new raybro waxaadna aad ku iibsan kartaa labaatan shin maalin weliba fursadan ayaa keli waxaa kaga faa'iidaysan kara dhammaan macmiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaaneen telefoonka mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaaneen kambambe toosharaha soomaalida dhaadwana macmiisha telefoonku yahay two g three g adeegan waxaa la dhaha lipa mdogo mdogo micnada markaas in si tartiib tartiiba qofku iskaga bixin karo isagoo markaas harakasan qabin ama qofka laga doonaya inuu markaas isku kurbaynin labaatan shin oo keli maalintii inaad bixin karto tusaale dhegeysa markaad haysato telefoon casri ah oo internetka aad u isticmaali karayso waxaad ka faa'iidaysan karaysaa waxyaab fara badan sida inaad ka barato xirfadaha cusub googoleka waxaad kaga baari kartaa dhegeystayaal waxyaalaha markaas in badan aada hamuun u qabtay sida luuqadaha qofku inuu ka baari karo dhegeystayaal waxaa sidoo kale qofku uu adeegsan karaa adeegyo markaas horaan in badan ka maqnaa hadda uu doonayo inuu dabcan uu ka faa'iidaysto asagoo u adeegsanaya shirkadda waa dabcan shirkadda isgaarsiinta safaricom adeega qaybta markaasi laga doonaya in lipa mudhogo mudhogo telefoonka casriga new new raybroa qariirada googoleka ama google map ayuu sidoo kale tilmaamaha kaga faa'iidaysan karaa dhegeystayaal sawiro qurux badan ayuu ku qaadan karaa dhegeystayaal waxaa sidoo kale arkaysa dad fara badan oo wax badan kaga faa'iidaysa gabdhaha oo ka barteen cunakarista isqurxinta cilaansaarka waxaaba intaasi kuusii dheer waqtiyada iskuullada furan yihiin madaariista ayaa markaasi caruurta kaga baran karaan cashiradooda iskuullada kuwa jaamacadaha kuwa kolojyada iyo sidoo kale caruurta markaas madaariista dugsiyada dhammaan akhrista inay cashirada online-ka kaga baran karaan macamiish waxaa laga doonayaa inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka new new raybro in kale fursada lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaasi micnaheedu tahay in haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga ma faa'iidaysan doonto wejigii hore ee fursadda lipa mudhogo mudhogo si aad u fiiriso qaraa xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadib waxaad aadaysa dukaanka kugu dhaway safaricom markaad lacagta hesho waana sida in ugu dhaqsiyaha badan halkaas aad ku aadi karayso dhegeystayaal kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumarayso halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ee fursad adigana kuu siinaysa inuu si tartiiba iskaga bixin karayso haddii aadan fursaddan haysanin inaad hesho waxay micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diirada la saara dadka aan haysanin telefoonka casriga si aad u ogaato inaad heli karayso qaraa xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo dhipa mudhoogo mudhoogo idaacadda star f m cusub gobolka qoybar ayaa dhegeysaneysaan saaxiibayaal iyadoo dabcan barnaamijkan soo gabagaban doono daqiiqada yaroo kooban inoo soo hareen saaka waxaa markaasi diirada saaraynay kaga hadlaynay xaaladda iyo marxaladda markaasi wadanka markaasi gudaha ka taagan iyo weliba kan etoobiya iyo weliba kan soomaaliya sida markaasi faahfaahin aad ku maqlayseen kagana ka helayseen oo dabcan qoraalada kala duwan ee lasoo dhigay looga hadlaya xaaladaha hadda cakiran ee markaasi ka taagan wadanka soomaaliya iyo sidoo kale guud ahaan gobolka waqooyi bari aada markaasi aadka loo sugayo inay markaasi la helo roobabkii xiligii markaasi imikan hadda ay kusoo begmeen laakiin sidaas la saadaalinayo ayaa la sheegaya in roobab markaasi weyn aysan di'i doonin laakiin in yaro markaasi lagu deersado inay da-aan waa sida markaasi khubarada cilmiga sheegaan ilaahay baa cilmi u leh taasina dhegeystayaal haddaba markaad fiiriso bal todobaaa toddoba kun oo markaas ah approximately waxaaleeyahay toddoba kun oo dad ah ayaa markaasi baydhabo weekly markaas ama isbuuciba imaadaan marka loo fiiriyo magaalada caasimada muqdisho oo toddoba kun iyo shan boqol ay imaadaan dhegeysta sida laga soo xigtay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan socdaalka i o m taasi ayaa markaasi suurtagalnimada ka dhigaysaa badi una badan dadka barakacayaasha ah ee markaas iminkan xeryaha baydhabo iyo xeryaha markaas daynile ay sii gudagelayaan ama gelayaan halkaasoo u miciinbadaan mise ay raasinayaan waxay noloshooda ku badbaadeen iyaga iyo caruurtooda dhegeystayaal waxaana u badan dhegeysta dadka abaaraha ay markaasi soo halakeyey dadka xoolaha markaasi ka dhammaaday dadka iminkan gacmo maran soo galay xeryaha barakacayaasha dhegeystayaal oo sitaan caruur iyo dad waayeela ah dhegeystayaal waa dadkii markaasi cedkii ay caanihii bartay oo hadda markaasi dabcan ku nool barakacyaasha waa tan xaaladda markaasi ka turjumaysa culeysada faraha badan waa tan ka turjumaysa dhegeystayaal dadkii markaas barwaaqada ku jiray dadkii qaniga ahaa hadda markaasi noqdeen dad waxba aan haysanin waana tan hadda markaas qaramada midoobey sheegayso hay-adda socdaalka in lagu talagalaya lacaga qarashaad ah ay noloshooda ku dabiraan sidoo kale ku wadan karaan iyo sidoo kale hooy oo dhammaystiran iyo sidoo kale musqulo in loo hagaajin doono biyo nadiif ah isla siin doono waxaa hadda markaasi diiradda la saari doono kow ay kamid tahay dhegeystayaal caruurta iyo hooyada hooyada ilalaanka iyo caruurta markaasi ka yar shanta sanaa dadka waayeelada oo ayagan lagu tilmaamaya inay nafaqa markaasi oo nafaqa darre xumi ay hayso ayaa haddana diiradda la saari doonaa si dadkaasi loo soo istaajiyo mise loo kobciyo kuwaas loo sheegay in xitaa qaarkood istaagi karin ama fadhiga ka kici karin dhegeystayaal taasoo nasiib darro markaasi ku noqotay dhegeysta waa muddo xileedkii afraad oo dhegeystayaal oo markaasi aan la helin sidarada rasmiga saxda sida laga soo xiganaya hay-adda socdaalka waxaana tani ka tarjumaysaa inay tahay in markaasi rasmigii ama xajmigii la doonaya in la gaaro in aan weli la gaarin si looga badbaadiyo dadka dhibanaha ku ah magaalada muqdisho iyo weliba sidoo kale magaaladooyinka baydhabo ee koonfur afrika waxaa hay-adda markaasi sheegaysaa in magaalooyinka la gaarsiin doono biyooyin dhegeystayaal oo la xiri doono oo aan markaasi la fiirin doono si loo fiiriyo hanaanka iyo wax kaqabashada dhegeystayaal dadka barakacayaasha ku sugan soomaaliya dhegeystayaal waa dhegeystayaal bal intaana barnaamijka mustacbaan ku wareejinin dhegeystayaal waan soo gabagabeynayna saaxiibayaal saaxiibada sharafta qaayaha qadarinta naga mudan sida marad dareemayseen mustacab wasaaka barnaamijka markaasi faahfaahin ka dhameynaya hayda markaas u qaabilsan abaaraha ee dalka n d m a ayadana saakay dabcan waxay markaasi aada uga hadlaysaa meelaha markaasi sida loogu kala daran yahay muscab oo dabcan kormeeraya wuxuu aada uga hadlay dhibaatada iyo weliba dadka imikan inay wax ay cunaan ay laayihiin iska badaaye wax markaasi dowladda hadda markaasi ay gaarsiinayso mise hay-adaha dadka markaasi samafalayaasha ay gaarsiinayaan markii loo fiiriyo meelaha markaas ugu daran sambuuru iyo turkana ayaa markaas iminkan ugu daran meelaha aadka iminkan looga calaacalaya dhegeystayaal iyo sidoo kale dhankaasi baringo ayaa ka mid ah meelaha hadda markaas markii loo fiiriyo gobolka waqooyi bari dabcan inkastoo tobanka ugu shay ee hadda calaamada casra saaray ay ka mid tahay gobolka waqooyi bari haddana markaas waa lasii kala daran yahay oo weliba dadkii dhibaato xoogan ayaa haysataa oo dad warbixina sida la sheegayo iyadoo xoolo tiro badan oo weliba neefka ugu badan lo-da iyo ariga inay markaas aad uga dhammaadeen kajaado ayaa ka mid ah dhegeystayaal in xoolaha lo-da lagu gada shan boqol dhegeystayaal waana tan markaas ibid la arkin intii abaaraha markaasi dunida dabcan waddanka ka dhacayay in xoolaha markaas lagu gato shan boqol neefkii lo-dahaa dhegeystayaal lagu arkay suuqyada dabcan maalintii axaddii ee aynu soo dhaafinay dabcan waa kajaado in dadka xoolahooda markaasi baabuurta ay kusoo qaadayeen waxay ka mid tahay abaaraha iyo culeysyada hadda markaasi la saadaalinaya roobabka ayaa la rajeynayaa in wax badan markaasi iska bedelaan inkastoo laakiin leeyahay haddana tirada markaasi ama sida la doonaya uma di'i doono oo markaas ugama faa'iidaysan doonaan inkastoo laakiin taa cilmu qeyb ay tahay oo ilaahay subxana watacaala uu hayo asagana addoomihiisa uu waraabin karo addoomihiisa wax walba u qaban karo addoomihiisa uu badbaadin karo dhegeystayaal taasi ilaahay baan u dhaafaynaa laakiin allaha soo samatay wixii dhammaan dadka abaaruhu aad ku halakeyeen aad ku saameeyeen dadka xoolaha ka dhammaadeen in markaas ilaahay wax wanaagsan haddana ugu bedelo dhegeystayaal dabcan waa cibrisho qof ama waana qaadasho dhibaatada hadda markaasi taagan dabcan wax badan waa lasoo maray haddana waxaan filayaa in laga faa'iidaysan doono oo markaasi barwaaqa hor leh la geli doono ilaahay idinkiis oo hadda markaa meelaha qaar sidaan maqlayay roobab laga helaya dhegeystayaal bal aan kusoo xiro dhegeysta mid kamid adeega qaybta barnaamijka dhegeysta waa l m m lipa mdogo mdogo shirkadda safaricom ayaa mar weliba waxay macmiisha u haysa adeegyada wanaagsan ee ku farxaan macmiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay iibsan karaan telefoonka casriga ay ku iibsan karaan labaatan shay maalin weliba safaricom waxay hadda doonaysaa in macmiishaad ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii waxaa la midka waxaad hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoonka cusub ee neunion raybro waxaad ku iibsan kartaa labaatan shay maalin weliba fursadan keli waxaa kaga faa'iidaysan karaan macmiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe tooshlaha soomaalida dhadwaana macmiisha telefoonka iyo two g three g adeega waxaa la dhaha lipa mudhogo mudhogo micinu markaas u yahay in qofka tartiib tartiib iskaga bixin karo tusaale dhegeysa markuu qofka haysta telefoonka casriga internetka u isticmaali karo waxaad kaga faa'iidaysan karaa waxyaaba fara badan sida markaas inuu ka barto xirfadaha cusub dhegeysta google-ka sidoo kale wax kaga baari kara waxaad u adeegsan karaysaa telefoonka ina markaas wax badan aad kaga baarato sidoo kale dadka shaqa ay kararaysan karaan kuwa markaas jaamacadaha kolejyada kaga soo baxay dhegeysta iskuulada sare dhegeysta waxaa sidoo kale fursad u heli karaa ilmaha jaamacadaha akhrisaan ilmaha kolejyada akhrisaan iyo sidoo kale ilmaha ardada iminkan iskuulada hoose dhexe xitaaba ku jiraan in ay fursado fara badan cashirada iskuulada layliga looga soo dhiibo inay markaasi u u sahli doonta dhegeyste googalka waxyaala fara badan sibiro qurux badan kaga qaadan karta waxaa sidoo kale dabcan u qaba telefoonka telefoonka bitri xamaaro markaas in badan ama maalmo ku hayi doono haddaba dhegeyste gabdhaha sidoo kale wax badan buu ka saaciday kana barteen gabdho badanoo maanta ku naanoolayaan ama ku faanayaan maanta telefoonka ay qaateen telefoonka cusub ee new new raybro ka barteen cunukarista isqurxinta cilaansaarka iminka kuwa ku shaqaysanaya waxaaba intaasi kuu siirnaa dhegeyste inaadan dugsiyada intay xiran yihiin dabcan caruurta sida horan baan ku sheegay wax badan ay kaga faa'idaysan karaan qaabka online-ka casharada layliga iskuullada looga soo dhiibo madaariista dugsiyada macaamiishu waxaa laga doonaya inay fiiriyaan inay qolmaan telefoonkan casriga new new roybro in kale fursadda lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaas micnaheeda tahay dhegeystayaal tani waxay markaas telefoonkan micnaheeda waxay tahay dhegeysta inuu isticmaali karo telefoonka casriga kama faa'idaysan doontid wejiga hore fursadda lipa mudhogo mudhogo si aad u fiirso qaraa xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qolanto waxaad helaysaa farriin kadibna waxaad aadaysa dukaanka kugu dhibay safaricom markaad lacag teesho waan sida markaas ugu dhaqsiyaha badan halkaas ay ku aadi karayso kadib waxaa bixinaysaa shan boqol oo horumarisa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ee fursad ayadana qayb markaasi ka qofku ka faa'idaysan karo una tallaabi karo dariiqadii ama wadadii markaas in badan uu ku taamay uu raadinayay haddii aad markaas fursadan hay haysanin inaad hesho waxay markaas micnaheedu inaad haysato telefoon casri ah waxaana diradda la saaray dadka aan haysanin telefoonkan casriga ah dhegeystayaal halkaas barnaamijka kusoo meeraya dhegeysta haddaba qaraa xidig shan afar afar afar gees mr star five four four hash halkaas barnaamijka dhegeysta kusoo asmiraya ku mahadsantina socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka qoybari barnaamijka si wada jira u daadihina yuusuf bakar iyo sidoo kale muscab ismaaciil adigna qayb aad ka ahayd dhegeysta la socodka dhegeysiga la jaanqaadka tan iyo markuu habada soo gala barnaamijka inkastoo saaxiibadaha ama dhegeystayaasha aan fursad u siinin qadadka telefoonada laakiin horti kale ayaa ka badan saaxiibada laakiin waan uga mahad celinayaa si mar weliba ama mar weliba dhegta inoogu raariciyaan weel oga dhigtaan idaacadda star f m dhegeystayaal haddaa nairobi ku sugan tahay hal eber sagaal waa hal eber shan dhibic sagaal haddii aad mubaaso ku sugan tahay hal eber saddex dhibic shan gaariso dhadhaab tanariva masalaani waxaan iga dhegeysanaysa saaxiibada sagaashan toddoba dhibic hal haddii habasweyne iyo wajeer aad ku sugan tahay waxaan iga dhegeysanaysa sagaashan toddoba dhibic saddex haddii aad mandheera ku sugan tahay sagaashan toddoba dhibic shan haddii aad ku sugan tahay dhegeystayaal marsaabit muyaale siddeetan toddoba dhibic toddoba isyelo balambala iyo sidoo kale madoogaashe iyo sidoo kale meru saaxiibada waxay naga dhegeysanayaan hal eber laba dhibic saddex ay naga dhegeysanayaan halka magaalada muqdisho ee live streamka sidoo kale weliba dadka dunida naga dhegeysanayaan live streamka idaacadda ay u dhegeysanayaan saaxiibada halkaas aan kusoo afmeeraya dhegeystayaal sidaasi nabadgelo shukran shakuuran wa shukran jaziilan marna mawjadaha iska bedelin si wararkii barnaamijyada iyo weliba waxyaalaha markaasi caanka staar f m ku tahay marna aasan u seegin dhegeysta mar waliba wehelkaada saaxiibkaada ha noqoto idaacadda star f m sidaasi nabadgelyo maalinta berito iyo xaaladaha guud iyo subakadii muscab